asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan xubinta wargeysada alaabaa siniin ilaa jimcaha aad si toosa uga dhegeystaan warbaahinta sta waa subaxnimo jimcaha taariikhduna waxay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun labaiyo labaatanka xubinta wargeysada anigoo amusa ismaaciil aa idiin soo jeedin doona waxaana ku bilaabayaa ama soo qabanaya wargeyska daily nation aan u eegi doonaa waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxani uu daabacayo wargeyska daily nation dhegeystayaal intaanu u gudagelin dhanka dhegeystayaasha aan fursada u siinin waxa uu leeyahay wargeyska maanta kumanaan arday ah ayaa suurtagal ay tahay in laga ceshado amaba inay heli waayaan shahaado kuwaasi oo sameyn doona qeybta loo yaqaano engineerinka waxaana leeyahay weli waxay sameynayaan waa shahaadada koowaad ee digriga loo yaqaano sababa la xiriira in koorsaska ama maadooyinka iminka ay sameynayaan waxaa leeyahay ay suurtagal tahayba in jaamacadaha ay ka dhigtaan aysan si waafaqsan shareecada ugu diiwaangeshneen dhankaasi iyo waaxda sare ee wasaaradda caafimaadka jaamacadahani waxaa ka mid ah amaba ardayda laleeyahay koorsaska ay sameynayaan waa jaamacadda nairobi university ama university of nairobi ayaa ka mid ah waa bachelors oo petroleum engineering sidoo kale bachelors aerospace engineering bachelors chemical engineering sidoo kale bachelors materials and matological engineering ayaa ka mid ah waa university of nairobi dhanka iyo egerton university koorsaskaasi aanu ka hadlayno leeyahay ardayda sameeyo waxay suurtagal tahay afartii sano ay soo sameynayeen ama soo dhiganayan waxba kama jiraan ayay suurtagal tahay ama qarku saaran tahay in laga soo qaado egerton university bachelors civic and environmental engineering bachelors electrical and control engineering bachelors civil and structural engineering bachelors mechanical engineering and technology bachelors mechanical and manufacturing engineering kenyatta university waxaa ama koosaska iyagu sida gaarka ah loo bartilmaameysanayo waxaa ka mid ah bachelors petroleum engineering bachelors biomedical engineering bachelors aerospace engineering iyo sidoo kale bachelors agricultural and biosystems engineering ayaa ka mid ah dhegeystayaal ardaydaasina waxaa suurtagalayaa leeyahay iminka inay dib usoo bilaabaan koorsooyin kala duwan maadaama laleeyahay waxaa soo baxday in iminka ay waa ardaydaasi sameyneysa koosaska aanu iminka kasoo dhawaajinay iyo jaamacadaha aanu soo sheegnay inay si toosa ugu diiwaangeshneen waaxda markaasi qaabilsan dhanka iyo diiwaangelinta koorsooyinka ee jaamacadaha dhegeystayaal waxaa laleeyahay in ka badan saddex boqol oo ah wufuud ka kala socda isbahaysiga azimiyo ayaa lagu wadaa in raila odinga ay u caleemo saaraan inuu noqdo qofka sidaya calanka azimiyo la umoja waxaa laleeyahay iminka amaba haddii aan fiirino bogga afaraad iyo bogga shanaad ayuu wargeyska warbixinta oo faahfaahsanay ku qoraya waxuu leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta ayaa lagu wadaa inuu hogaamiyo shan iyo toban xisbi siyaasadeed inay markaasi si toosa u caleemo saaraan amaba raila odinga uusoo xushaan inuu noqonayo shakhsiga u tartamaya ama isbahaysigaasi ugu loolamaya xilka madaxweynenimo waxaa laleeyahay in ka badan saddex boqol oo ah dadkaasi aanu soo sheegnay ayaa maalinka beri ah waxa ay iyagu halkan magaalada jan nairobi isugu imaan doonaan si kulankaasi looga qayb galo waxaa leeyahay xafladan oo lagu wado inama kulanka inuu ka dhaco jomo kenyatta international convention center waa k i c c mr odinka ayaa isagu si toosa loo shaacinayaa inuu yahay waa qofka u sidaya calansidaha azimiyo garoonka jakaranda ee magaalada nairobi ayaana sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa ayaa la leeyahay dhegeystayaal sidoo kale arrintan ayaa sidoo kale waxaa iminka waxay kala qaybisay ayaa leeyahay isbahaysigii la oran jiray oka oo qaarna doonaya inay lugta la soo galaan arrintan halka qaarna iyagu ay doonayaan in sidoodii wax u ahaado oo ay si iskooda u wataan howlahoodii iyo arrimahoodii ayaa la leeyahay dabcan arrintan waxaa sidoo kale lagu soo wadaa ama lagu wada ayaa leeyahay inay kasoo qayb galaan siyaasiyiin sarsare iyaguna iyo hogaamiyayaal iyo xisbiyo siyaasadeed oo kale kuwaasi oo iyaguna goobjoog ka noqonaya oo caleemasaarka raila odinga amaba in loo suxusho ee inuu asbahaysigaasi waa azimio lamoja ugu tartamo xilka madaxweynenimo berito waa sabtida ayaana lagu wadaa in arrintaasi ama kulankaasi uu dhaco bogga shanaadne waxaa la leeyahay waa xogeyaha xisbiga kanu nick salad ayaa iminka hadal uu jeediyey eeqayle iyo sidoo kale buuq iyo isfahamwaa iyo kala aragtiduwanaan iyo kala qaybsanaan ka dhex abuurtay waa isbahaysiga oo kaa iminka oo la leeyahay waa uu ciirciirayaa waa maxay sababtu waxa uu sheegay ninkan isagoo khudbad jeedinaya oo gideon moyna uu hortiisa fadhiyo ayuu ugu baaqay inay ka tashadaan kalonzo musyoka maadaama isagu afkiisa la fahmi layahay sida hadalka uu dhigay waxaana uu yidhi na bixi naga keen halkan oo ka maadaama ay yihiin kuwa la garan layahay ayuu yidhi hadalkaasi waxaa ka jawaabay siyaasiyiinta xurafada ah kalonzo amaba dhanka iyo wiper waxayna leeyihiin arrintaasi waa arrin aad iyo aad u culus oo aan loo dulqaadan doonin ayaa laleeyahay iminka waa la sugayaa bal halka ay ku dambeyn doonto ama halka ku dambeeyo isbahaysigaasi oo ka in uu sii jiri doono in kanu ay isaga bixi doonaan kal hore waxay sheegeen in haddiisan ay ku biireen azimiyo waa xisbiyada kale ee ka tirsan oo ka kanu keligeed ay ku biiri doonaan azimiyo lawmoja dhegeystayaal maalinkii shalay heed waxaa codadkooda dhiibtay qareenada dalka iyagoo loo codeynayey shakhsiyaadka u lulamayay ama shakhsiyaadka iyagu doonaya inay xilal kala duwan ka qabtaan waaxda qareenada dalka ay ku mihoobeen ama lsk loo yaqaano law society of kenya dadkaasi waxaa ka mid ahaa kalonzo musioka dhegeystayaal oo sawirkiisa halkaasi ay soo qaateenba isaga oo codeynaya labaiyo toban kun oo ka mid ah xubnaha ka tirsan ururka qareenada dalka lsk ayaa halkaasi ku codeeyey guud ahaan lixdan iyo afar qof ayaana u toortamayay xilalka kala duwan ee halkaasi ka bannaan oo ay ka mid yihiin xilka madaxweynenimo ee urarkaasi dhegeystayaal iminka waxaa leeyahay waxay hogaanka haynayaan sanadka labada kun labaiyo labaatanka ilaa iyo labada kun afar iyo labaatanka dabcan waa muddo aan filayo in laba sano ay tahay isjidiid isqabqabsi halkaasi ka jirayna waxaa leeyahay sanadihii lasoo dhaafay ama intii uu xilka hayay ninka lagu magacaabo nelson harvey ayaa lagu wadaa in meesha laga saaro amaba xal laga gaaro ayuu leeyahay wargeyska dhegeystayaal bogga sideedaad iminka waxaa leeyahay shan iyo toban maalmood ay xabsiga ayaa lasii haynaya waa shakhsiyaad iyagu ka mid ah lix iyo toban kuwaasi oo ah kuwa sita kuwa wata mootooyinka ama dhugluglayda kaxeeya waxaan ogsoonnahay in maalmihii lasoo dhaafay ay guud ahaan dalka halmar qaylidhaan ay ka jirtay oo ku saabsan wadayaasha mootooyinka iyo si guud kuwa iyagu ka howlgala oo lagu eedeynayo arrimo kala duwan in dembiye ay galaan in xatooyada iyagu ay ugu badan yihiin amaba dadka wax hadaya ay soo adeegsadaan mootooyinka in dadka ay sidoo kale geysanaya waxaa loo yaqaana roobariga iyo waxyaabahaasi la midka ah iyaguna ay qayb ka yihiin iminka dad ayaa sawirkooda halkaasi lasoo qaatay waxaana lix iyo toban shakhsiyaad ee leeyahay muddo shan iyo toban maalmooda ayaa lagu sii haanaya maalinta shaleed maxkamadda ayaa lasoo taagay baaritaanada ayaa lasii dhammaystirayaa ayaa leeyahay kuwan waxaa lagu eedeynayaa in ay ka mid ahaayeen kuwii jirdilka u geystay haweeney iyadu muuqaalkeeda baraha bulshada lagu lagu markaasi lagu wareejinayey maalmihii lasoo dhaafay iyo saacadihii lasoo dhaafay boga tobanaad ee wargeyska daily nation subaxani waxa uu ku qorayaa warbixin ku saabsan dhankaas iyo wasiirka caafimaadka waxa uu yidhi anigu wasaaradaydu waan ka soo baxay waxaan ka cirib jiray shakhsiyaadka lunsan jiray howlaha hantida kheyraadka dadweynaha ee wasaaraddaasi ku jira sidoo kale afia house waxaan ka cirib tiray katels waxa uu yeerayo waa kuwa iyagu waxyeelada geysta amaba dhaca iyo xatooyada geysta iyo wax isdabamarinta ayaan ka sifeeyey ayuu leeyahay intii aan xafiiska joogayna arrimahaasi iyo si guud wasaaradda caafimaadka iyo waaxdaha kala duwan ee hoos yimaada si wanaagsan ayaan wax uga qabtay ayuu leeyahay dhegeystayaal waa dhankaas iyo barasabyada waxa ay doonayaan ama ugu baaqayaan wasaaradda maaliyadda inay usoo daayso lacag gaaraysa toddobaatan iyo shan bilyan oo shilinka dalka ah kuwaasi oo ay leeyihiin waanu ku leenahay wasaaradda oo lacagahaasi annaga ayaa iska leh guddoomiyaha ururka ay ku midaysan yihiin barasabyada dalka sidoo kalena ah barasabka embu waa ninka lagu magacaabo wat martin wambora ayaa sidaasi leeyahay iminka wuxuu leeyahay lacagihii annagu aan iska lahayn boqolkiiba konton iyo afar oo keliya ayaa naga soo gaartay iminkana waa waa in si toosa lacagahaasi qasanadaheena loogu soo ridaa oo wasaaradda maaliyadda ninkan u kuryataani la leeyahay ha noo soo diro lacagaheena ayuu leeyahay dabcan hagaag ee dabcan ee daqiiqadihii ugu dambeeyey ayaan ku guda jirnaa ee wargeyskan soo qabanayaa dhan intaan saaxiibada aan fursadda siinin ee dhanka iyo xisbiga u d a ayaanu aadaynaa waxaa leeyahay iminka william ruto waa lagu dhagan yahay laba nin oo kale ama laba shakhsiyaad laba qof oo kale aan dhaho waa haweeney iyo sidoo kale ee nin kale ayaa waxay doonayaan inay xilka madaxweynenimo ugu tartamaan xisbigaasi u d a waxaa ee wargeysku uu leeyahay maalmaha soo socda saddexdani nin madaxweyne ku-xigeenka haweeney iyadu doonayso xilka madaxweynenimo oo lagu magacaabo ee wanjiru ama tresi wanjiru kingoli iyo nin lagu magacaabo orina jafeni nyakwama waxay doonayaan xilkaasi madaxweynenimo iyaga oo bedelaya madaxweyne ku-xigeenka ayaa leeyahay isbahays ama xisbiga u d a ay doonayaan inay ugu tartamaan lacag gaarisa hal milyan ayana bixiyeen waa lacagaha laga doonaya shakhsiyaadka u loolamaya xilka madaxweynenimo inay iska sii bixiyaan waa nomination fee ayay bixiyeen iyaga iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaan la doonayaa in su-aalo la weydiiyo oo ciddii soo xulan lahayd halkaasi ama cidda lasoo xulan lahaa la shaaciyo lagana fikiro ayaa leeyahay taasi oo aanu arki doona bal madaxweyne ku-xigeenka ayaa laga teegi doonaa oo labadan shakhsi midkood ayaa la qaadan doonaa mise iyagu ayaa la dhaafayaa oo madaxweyne ku-xigeenka ayaa la qaadanaya dhegeystayaasha ayaan iminka fursadda siin doonaa dhankaasi iyo dhegeystayaasha haddii aan fursadda siiyo si iyaguna ay qeyb oga soo noqdaan barnaamijka bal subaxan goobaha ay ku waabiriisteen sida loogu waabiristay goobaha ay ku sugan yihiin ayaanu eegi doonaa laakiin dadka iyagu ah mucashaqiinta kubadda ninka chelsea ama kooxda loo yaqaano chelsea ee ka dhisan horyaalka ingiriiska iskale waa abrahamovich ayaa waxaa leeyahay waxa uu ku jiraa dagaal uu ku badbaadinayo ganacsigiisa maalinkii shalayheed waxaa si guud xanibaad loo saaray dhaqaalihiisa sidoo kale kooxda chelsea ayaa iminka xanibaad saaran waxaa leeyahay hal ciyaartooy ma soo iibsan kartaan ciyaartooy iskama gadi kartaan qasnadiina lacag kama bixin kartaan tikiidyaasha iminka kuwii hore la gada mooyaane kuwa kala gadi karimaysaan sidoo kale waxaa leeyahay stoorkiina ama bakhaarka aad ka gadataan waa dharka ama lagu ciyaaro kubadda cagta sidoo kale waxba kama iibin kartaan ayaa leeyahay taasi oo qarka u saartay kooxdaasi chelsea inay iminka dunto ayaa la leeyahay dabcan waanu eegi doonaa dee chelsea haddaad taageersan tahay ama chelsea haddii aad taageeri jirtay waxaan ku leeyahay koox kale iska sii raadso oo kooxdan waxay qarka u saaran tahay iminka in la dhaho waa lagaa saarayaa english premier league eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
inta cabdiwax wanaagsan baan kuleeyahay subax la mida walaal
magaceyga cimraan waa dowladdeegaanka etoobiya intaa lasoo xiriiraya haye cimraan nooga waran goobtaa ku sugan tahay
maasha allah walaahi etoobiya meeshaan kaga sugaya jawiga aaduu macaan badan yahay haye
dhammaan wariyaasha nabadaa jirtaa waxaan leeyahay subax waxaan wanaagsan haye
dhegeystayaasha dhammaan saa ku xiran waxaan leeyahay subax wanaagsan aha
taageerayaasha jalkan si qaas baan u salaamaya aad baa maadsan tahay
adiga
star f m hallow
السلام عليكم سعد wacalaykum asalaam rashiid
ها رشيد ابراهيم بوماني haye bumaani nooga waran
وافعني ولا لو عاد لا فعيا نبض على قصه قاعد haye
عاد لا فعيا ولا لو ودن كان الهي فنبرينا انا صوب الهي سيا يوسف بكت ايو بنت عدن ايو داير محمود غن لو ثلاث aad baa maadsan tahay hallo star f m lo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waan kusaana walaalkay waan mobail dhaab joogto waa kaa qaaday walaal soo dhowow dhadhaab iyo subaxan
alxamdulilah walaalkay dhaab aad baa loogu fiican wax dhib ma laha haye
wakaa aad baa loo barwaaqaysan dhammaan dhegeystayaasha idinka waan salaam si lamid ah aad baa maadsan tahay star f m hello hallow dhegeyste hallow aka xumaay isma maqalno hallow star f m السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وحسين علي عبد الحقر دير aad baan kusoo dhaweynaya xuseen
مصعف وانكو سلامي si la mid a si la mid a wallow aan بقول maal- ثمانية أفرت وفي عنا مقرد si wanaagsan wallow aan maalmahan codkaaga maqlin Eh, raadi as- صاحب ويل بايقا حلو سنة صاحب معان الله أكبر كي مقرد si wanaagsan raadi asigaabi fadlan eh, xuseen codkaaga ayaan ugu soo laabanaya
وان في عنا نبض بان كبر إنه والله سوكات على مقرد haye haye حدك يا بانو في عنا صاحب بدأي أدقنا وان سلام يا هذا الله انتو على الملكان نبض الله نوغا بيقا أفريكا حلو ورعز العضا نولين مقرد waa garta waa garta أد بان كو سلام يا aad baa umahadsan tahay xuseen soo dhawo mar labaad hallow star f m
alو salo subax wanaagsan Su- subax la mid ah soo dhawow waan dhow yahay maxamuud daahir dhaqane haye ijaaraha inooga waran subaxan alxamdulilah ilaahay mahadle intaan ogno hadda wax dhibaatay ma aanan maqlin haye iyago isku degaynahay saag wax dhibaatay ma aanan maqlin haye marka dhegaystayaalkii oo muse xuseen hadda iyo cagardheere binta cadde iyo mandheera mar akhyaar waxaan leeyahay abaartan allah naga bixiyo Mhm.
hadal haygaran iyo waa un dadka hadda siyaasadda ay hadal hayaane ha ha ha marka waxaan leenahay si nabada siyaasadda ha lagu rido dadka waa waa dad wada dhasho walaale marka ninkii sanduuqiis dhigto ninba ninku rabo hadduu ugu rido oo ninkiis kusoo baxo waaba intaa keliya waxa laisku aqdinaya qabiil la sheegay macna male waa garta marka waxaan leenahay dadka nabada ha lagu ha lagu dadaalo nabada ha lagu dadaalo Aad asalaamu baa- calaykum waalaikum asalaam aad buu mahadsan yahay maxamuud star f m hallow
السلام عليكم waalaikum asalaam waraxma وكل سلام مصعب وعمر خير وجه مهلا من درع waa kusoo dhaweynayaa cumarow soo dhow الحمد لله si wacan oo wanaagsan waa berisanay Haye.
Ilaahay nabadgelyo waana sii joogay aad ayuu u dagan yahay haye marka abaarta allah naga soo bixiyaan leenahay abaartan allah naga soo bixiyo dhammaan dhegeystayaasha oo star fm ku xeeran iyo muscab iyo yusuf bakad kulli iyo maxamuud daahir dhaqane kulli waa salaamaya aad baa mahadsan tahay cumar akhyaar mandheera star f m hallow
aw salaamu calaykum waalaikum asalaam waraxma waa ku salaamay masdax bakar mustaf waa kaa qaaday wajeer nooga waran subaxan alxamdulilah wajeer saaka waa iska degan yahay nabadgelyada waa okay haye cadowga masiira qabow yahay alxamdulilah abaar iyo waxaa jiraan xoogaa kuleel baa jiraan waa geerta nabadgelyada waa iska ogay sula akhrisku waa xiran yahay mhm maanta waa jimco waa laiska nasana dugsi iskuul midna ma laha ilmaha waa iska ciyaarayan saaka mhm
alxamdulilah nabadgelyo iyo roob allaha nasiyan lehna waana ku salaamay aad baa mahadsan tahay hallow star f m hallow
halo soo dhow walaal magacaaga inoo sheeg iyo halkaad inii soo hayso
walaal waa dhawaad magacaygu waa suubar mandheera county wey haye mandheera iyo subaxan
mandheera ah haye goobta kee sugan tahay inooga waran
goobtaan ku suganahay maasha allah dhegdheg wey jimco wanaagsan jimco kariimaan ku leeyahay aa adii dhegeystayaashu meeshaan ku suganahay aad baa loogu wacan yahay waa la fiican yahay alxamdulilah waa laska bundubinaya waa laska qabandubinaya waa garta waan ku salaamay adiga dhegeysaa in badan nabad baa ka jirta nabad baan kuu rajaynayo kheyr si la mid ah aad baa umahadsan tahay star f m hallow alo soo dhow saaxib asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxma
salaam goob gacan aqdeer ka soo wacay haga dheer iyo subaxan
waxaana wanaagsan abu waa cali waala daraswayi isbitaaladaa la aaday biyihii tuubooyinkii ani kula hadla ariyan dareerinaya haa
kaas alxamdulilah waa garta aad baa umahadsan saaxib hallow star f m السلام عليكم waalaikum asalaam waraxma صاحب كرمت عبد سعيد عبد الله من القجار كسونا saciid oo soo dhowow inooga waran wajeer iyo goobta kee sugan tahay ودوي والله نبدان كوا بريسن الحمد لله haye hawsha allah subxaana wa tacaala ugu talagalay ku socdaan waa garta socod gaadiidka dhanka amniga ganacsiga maqalka idaacadda hadalaynta waa barasaabkii hore dib usoo laabtamaanin kaleed haa
markaasaas hadaleyntayna ah dhammaan dhegeystayaalka idaacadda iyo wariyaalka waxaan leeyahay sabax alkhayr aad baa umahadsan tahay subax la mida saaxiib hallow star f m hallow dhegeyste ka xumahay khadkaa ka go-ay star f m hallow hallow dhegeyste Waa ka xumahay hagaag qadka ka gawaasana saaxiibkaasi dhegeystayaasha kale aan siiyo fursadda star f m hallow
هلا السلام عليكم wcalaykum asalaam waraxma
وصحاب الصباح ونفسنا وعن subax la mid a walaal
عادي دقيقتي يا شيء لما نستر أفهم وصباح ونفسنا الله والرحمة وجر haye wajeer iyo subaxan
وكف يعني أبو محمد الحمد لله نوجلية Mhm.
سمعة ونفسنا وعن ولا الكيمة وكتلا ما aad baa mahadsanta jimco la mid ah star f m hallow hallow Hello, assalamu alaikum.
wcalaykum asalaam waraxma Waa Cabdullaahi Siilo, my brother, ku fiican yahay, maasha Allah.
haye
Labada ku agbarisana, wallahi maasha Allah, muslimiinta dhammaantood baan salaamaya, annaan ku salaamaya.
aad baa mahadsan tahay si la mid ah subax wanaagsan
هلو السلام عليكم وعليكم السلام cabdi
صحبة واسوح وعنا وناكسن وعبدي أهداني وعصا سيكتاي si wanaagsan noo waran goobtaa ku sugan tahay حاضر لير ما شاء الله وانت هدان أغنهاي واحد بعتم الجيش جوي وقاد وقبوي هاي الحمد لله ولا وناكسي هاي
aha يوان هلنا حوري ولا براشتنا هاي الحمد لله جوي أدى لو وحنا لجسياش بالك لو لو كلا بريو يا أبنك دمانتي لو حان الله صلاح وعن صلاح وعن وناكسن Mm, aad السلام السلام عليكم wcalaykum asalaam subax la mid ah adigana aad baa mahadsantaa dhegeysta ugu dambaan siinaya hallo star f m hallo hallo dhegeyste waanu ismaqli waanay dhegeystaasi fursad waa ka faa'iidaysan waayey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal halkan waa star f m codka gobolka waqooyi iyo bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star xaaladda dalka subax walba isniin arbaca iyo jimco ayaad si toosa uga dhegeystaan warbaahinta star waa subaxnimo jimcaha taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka barnaamijka waxaa si wada jiradan kugu daadiyanayaa musaab ismaaciil iyo yuusuf bakar dhegeystayaal alaab waxaan uga hadalnaa xaaladaha dalka arrimaha siyaasadda waxyaabihii ugu dambeeyey waxyaabaha markaasi taagan ee la hadalhayo haddii ahaan lahayd dhanka siyaasadda iyo sidoo kale howlaha qaran ee dalka ka taagan dhegeystayaal maanta waxaanu ka hadli doonaa waa afar sano guuradii ka soo wareegtay waxaa loo yaqaano handshake waa isgacanqaadkii dhex maray madaxweyne uhuru kenyatta iyo dhigiisa ah, waa dhankaasi iyo madaxa mucaaradka royla odinga waxay ku beegneed maalinkii arbacada ama maalin ka hor ayay ku beegneed sagaalka bisha saddexaad waa maalintii ay heshiiyeen isu soo dhowaadeen isi salaameen hab isi siiyeen labadii nin ee mar ahaan jiray labada shaqsi ee cadowga isku ah labada shaqsi aan isu salaamin labada shaqsi aan isla hadlin ee dad isugu neceb ayaa markaasi noqday kuwa isku soo dhowaaday oo iyagu markaasi wax walba isla qaybsada wax walbana isku sheega dhegeystayaal bal waxaan u eegi doonaa taariikhda handshake wixii looga gol lahaa waxyaabihii uu ka dhashay ama waxyaabihii ka dhashay intaasi kadib iyo iminka halka la taagan yahay ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal Eh, he warbixino iyo sidoo kale taariikhda ayaan dib u eegi doonaa dhegeystayaal inta martida ay nooga soo biirayso ama marti ah, nagu soo biiri doonto sidoo kalena la falaqeyn doonto arrimahan dhegeystayaal hagaag sanadkii labadi kun sideed iyo tobankii taariikhdu markay ahayd sagaal bishii saddexaad waxaa xarunta loo yaqaano harambe house ee magaalada ta nairobi isu gacan qaaday ama isla aan dhahde isgacan qaad amaba is- markaas is- gacanta isgeliyey ama is salaamay madaxa xisbiga odm raila odinga waa ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka iyo madaxweynaha waddanka imika madaxweyne uhuru kenyatta waxaan ogsoonnahay in xilligaasi ka hor maalmo ka hor iyo usbuucyo ka hor raila odinga uu isdhaariyey iskuna dhaariyey inuu yahay madaxweynaha shacabka the people's president ayuu isku dhaariyey inuu yahay dalka waxaa ka taagnaa isfahamwaa siyaasadeed waxaa ka taagnaa caqabado kala duwan waxaa ka toogna- ka taagnaa jahwareer waxaa ka taagneed cakiraan sidoo kale dhaqaalihii dalka ayaa xilligaasi ahaa mid aad iyo aad hoos ugu dhacay iyadoo laga cabsi qabay in mar walba ay wax kasta isbedeli karaan raila odinga xilligaasi waxa uu sheegay inuu yahay madaxweyne asna oo shacabka uu madaxweyne u yahay oo sidoo kale si toosa uu isku dhaariyey garoonka uhuru park taageerayaashiisuna ay u riyaaqeen arrintaasi waxaan ogsoonnahay labadii kun toban iyo toddobadii doorashadii dhacday in maxkamadda sare ay ku tilmaamtay inay ahayd mid markaasi sidii ama waddadii la doonayey aan loo marin ama waddo habboon aan loo marin sidaa awgeed maxkamaddii supreme court ama ugu sare dalka ayaa meesha ka saartay doorashada laakiinse lixdan maalmood gudahooda ayay ku amartay in mar kale la qabto doorasho laakiinse maxay kugu turan tahay odm amaba orweynihii naasa la odhan jiray kalonzo raila mudavadi iyo wetangula iskala tirsanaayeen waxa ay markaasi sheegeen in ay ka qayb ga- qaadan doonin doorashadii labaad ayaa la qabtay waxaana eh, guddiga madaxa banaana doorashooyinka xuduudda i b c u sheegay in jubli uu ku guuleystay doorashada boqolkiiba in ka badan sagaashan nooc dadku uu halkaasi helay halka nasa aysan iyagu gebi ahaanba ka qaybgelin doorashada madaxtinimo ee lagu ku-celiskaheed ee markaasi ay qaaddaceen taasi oo sababtay inuu mada waa raila odinga isku dhaariyo xilka waa dhankaas iyo waxaa loo yaqaano people's president waa madaxweynaha shacabka waxaa loo yaqaano kadib dhegeystayaal iyada oo arrinta halkaasi ay taagan tahay oo jahwareer siyaasadeed uu jiro halkee ay ku biishoon doonta halkee loo dhaqaaqi doonaa sidee ay wax noqon doonaan qof walba uu leeyahay waxaa la arkay labadan nin oo si kaadisa isku salaamaya warbaahinta ka soo muuqday handshake waxaa loo yaqaano ayana markaasi eh, isku gacanqaad isgacanqaadkaasi is eh, ka dambeeyey laakiinse waxaa leeyahay labada dhinac dadkii u dhowdhowaa ee xulafada la ahaa ileen raila odinga kuwa ayaa kambeynka kala soo shaqeeyey xulafa la ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisa xilligaasi ugu tartamay kalonzo musooka ee qayb ka ahaa musaale mudavadi ee qayb ka ahaa moses wetangula sidoo kale qayb ka ahaa waxa ay iyagu ku doodayaan ilaa imika inaansan laga qaybgelinin ama waxba ay kala soconin xilligaasi waa heshiiska iyo wadahadalka dhex maray labada nin sidoo kale dhanka madaxweyne uhuru kenyatta markaan waegno madaxweyne ku-xigeenka waxa uu ku doodaa mar kasta in isaguna aan laga qaybgelinin ama uu qayb ka ahayn heshiiska ama wadahadalkaasi walow madaxweyne uhuru kenyatta uu maalmo ka hor sheegay inuu qayb ka ahaa amaba uu ogaa ama uu u sheegay i have briefed him uu yidhi waan u sheegay ka hor inta aan markaasi kulanka aan aadin sidoo kale labada nin waxa ay sheegeen kal hore inta aysan warbaahinta ka soo muuqanin oo ay isgacan qaadin inay kulan albaabada u xiran oo sagaal iyo toban saacadood qaadanayay ay halkaasi ku yeesheen nineteen hours ay is hor fadhiyeen Mm. madaxweyne uhuru oo weli ka sheekeyn arrintaasi wuxuu wuxuu sheegay isagoo weli ka hadlayaa xarunta loo yaqaano obamas wuxuu yidhi markaan isku nimaanay waan isa salaannay dee waan iska shahaynay hal aan kaan hadalka ka bilowno ayaanu garan waayna ayuu yidhi halkaan hadalka ka bilowno ayaanu garan waanay laba nin oo si aad cadow isku ah si aad u kala fog ayaan wahayn erkaas ayaa waxaa dhacday uu yidhi inaanu iska wareysanna reerka ihii xaaska ka waran adi xaaska ka waran caruurtii halkay jiraan hay caruurta xaalkooda ka sheekee ehe waxbarashadii ma dhameeyeen hay ma shaqeeyaan ha howlahaasi aan galna ayuu yidhi madaxweyne uhuru kenyatta inta aanu maaragtay aan heshiinin ama aan wadahadalka unoo bilaabin marka dabcan waa arrin aad iyo aad u cusleed arrin aan la filaynin ayay markaasi noqotay filan waa ku noqotay guud ahaan ee, dalka guud ahaan taageerayaasha labada dhinac qaar ayaa soo dhaweeyey qaar ayaa sidoo kale ee, iyaguna ee, sheegay in arrintan ay caqabad ka dhalatay oo ay kala geysay madaxweynaha iyo ku-xogeenkiisa laakiinse waxaasi oo dhan waa ay inoo dambeynayaane waxaa la xusay ama as- waa sanad guuradii afaraad la xusayey waa heshiiskan isgacanqaadkan handshake-kan dhex maray labada nin mar walba sagaalka bisha saddexaad ayaa la xusaa dhegeystayaal laakiinse qodobo dhowra arrimo dhowra ayaa ka soo wareegay markaasi kadib siyaasadda dalku waa isbedeshay waxaa dhacday in labada nin ay isku soo dhowaadaan xilligaasi waxay sheegeen in heshiisyo ay kala saxiixdeen heshiiskaasi oo ahaa in la cirib tiro musuq maasuqa in la cirib tiro ee dhankaasi waxaa loo yaqaano ee qabyaaladda sidoo kale in dadka iyagu loo yaqaano marginalize waxyaabahaasi kheyraadka si siman loo qaybsado dabcan qodobo gaaraya sagaal ayaa halkaasi lagu kala saxiixday ama lagu heshiiyey sida labada nin ay sheegeen xilligaasi kadibna labada dhinac ayaa isku soo dhowaaday waxaa dhacday in baarlamaanka xitaa ay labadoodu wada shaqeeyaan oo dhanka mucaaradkii iyo sidoo kale kuwa xulafadala ah madaxweyne uhuru kenyatta ay si dhow iskula shaqeeyaan ayaa halkaasi ka dhacday sidoo kale xaflad walba oo madaxweyne uhuru kenyatta uu qabanayo sidoo kale raila odinga ayaa kasoo qaybgelayay oo isna fursadda uu hadalkiisa ku dhiibanayo la siinaya xitaa mararka qaarkood xafladaha qaranka mashujaa dhey madaraka dhey jamhuuri dhey marka ay timaado iyadoo sidoo kale mararka qaar la sheegay madaxweyne uhuru kenyatta inuu brotocolka jebinayey raila odinga awgeeda si uu u hadlo dhegeystayaal waa arrimihii ka dhashay hansheeka laakiin khubaradu waxay ku doodayaan in xilligaasi wixii ka dambeeyey dalka uu xasilay markaasi wixii taagnaa waa caqabadihii taagnaayeen isu soo waxaan ogsoonnahay in mar kasta magaalada nairobi iyo qeybo ka mida dalka ay ka dhacayeen waa dibadbaxyo looga soo horjeeday doorashadii iyo sidoo kale xukuumadda jubbaland laakiinse waxyaabahaasi oo dhan ayaa meesha ka baxay oo xitaa dadka iyagu loo yaqaano investorska waa dadka maalgashatayaala ayaa dalka imaaday dhaqaalihiina dib ay usoo hagaagay ayaa la leeyahay sidoo kalena siyaasaddii dalka caadi ay noqotay oo hoos ay u degtay laakiin arrintan waxaanu u imaan doonaaye oo sababtay in xisbigii jubliya uu kala qaybsamo sidoo kale dhanka mucaaradka iyaguna ay kala jabaan ayay sidoo kale sababtay wixii b b i la ohan jiray ayaa ka dhashay halkaasi oo ay dhashay walow imika go-aanka ugu dambe maxkamadda laga sugayo in arrintaasi soo laaban doonta iyo in kale sidoo kale azimiyo la umoja ayay dhashay oo iminka raila odinga laleeyahay waa si buuxda ayuu taageero uga heliyaa dhanka dowladda iyo sidoo kale dhanka iyo jubbaland arrimahaasi oo dhan ayaa ka dhashay isgacanqaadka amaba hanshiika waxaa loo yaqaano dhegeystayaal waana arrintii markaasi aan ogsoonnahay in madaxweynaha uu sheegay iyo raila odinga in meeshaasi in la gaaro sagaal iyo toban saacadood ay ku qaadatay wadahadalkoodu iyo sidoo kale is-aaminaadka iyo in ay isheshiiyaan ama ay is-aaminaan labada qof laba qof oo is-aamini kara maba ahayn meel dheer ayaa la kala joogay meel dheer ayaa la kala marayay qofba qofka kale waxa uu yidhi kuma aamini karaniyo sideen kugu aaminayaa ninkii aan halkaas isla soo marinayaa tahay ninkii aanu tiyagaaska isla cabeynay ayaa tahay e sideen ku heshiinaynaa laakiin calaa iyo xaal sheekadu halkaasi gaartay oo saddexdii amaba bishii saddexaad sagaalkeedii waxaa dalkani kenya ka dhacay waxaa loo yaqaano hansheka oo iminka la xusayo sanad guuradii afaraad maantana aanu barnaamijka oga hadleyno bal waxyaabihii markaasi sababay hansheka ciddii ka dambeysay yaa soo abaabulay sidoo kale maxaa ma laga faa'iiday dalka ma ku khasaaray qodobadaasi oo dhan ayaanu markaasi diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal barnaamijka marti ayaana nagu soo biiri doontaa hadduu eebe yiraahdo oo sidoo kale arrimahaasi inala falanqeyn doonaan waa hansheka waa heshiiskaasi waa isgacanqaadkaasi dhex maray madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga oo isagu isku dhaariyey markaasi madaxweynaha shacabka the peoples president waxaa loo yaqaano isfo dadka laba siyaabood ayay arrimahan u kala fasiranayaan waa hansheeka waa heshiiskaasi waa isgacanqaadkii dhex maray labada nin qaar ba waxay leeyihiin dalkii waa ku xasilay dalkii meel wanaagsan ay u jiheeyey dadkuna waa ay u riyaaqeen qaarna waxay leeyihiin arrintan dadkii ayuu kala dilay oo haddii hanshik loola jeeday isgacanqaad loola jeeday maxaa madaxweyne ku-xigeenka meesha looga bixiyey ayay leeyihiin dabcan
muscab aada baa umaadsantaa horta een, markii loo fiiriyo laba siyaabood ayaa loo kala qaadi karaa ha- eh, dabcan hanshake madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga raila odinga muscabo Een, eh, dabcan raila odinga iyo weliba een, waqtiga ay isku imaadeen labada kun sideed iyo tobankii ayaa laga jooga labada kun sideed iyo tobankii ilaa labada kun sagaal iyo tobankii sanadkan hadda aan ku guda jirno labada kun laba iyo labaatankii dabcan waxaa markaas usoo baxday madaxweyne uhuru kenyatta dabcan sida xitaa qaar ay sheegayaan in uu asaga markaasi raadiyey madaxa xisbiga o d m raila odinga si qalalaasaan dhibaatadan iyo buuqa markaasi wadanka uga baxo sidoo kale wadanka uu noqdo mid markaasi eh, jiha markaasi loogu jiheeyo Eh, qaabka markaasi ayaga a- a- a- ama uu soo raadiyey madaxweyne uhuru kenyatta markii loo fiiriyo een, kadib hadalada iyo waxyaalaha markaas dhexmareen si qorsoodi u ahaa laakiin waqtiyo fara badan ayay marka kulankooda qaateen keli waxaa laga war helay ayagoo markaas warbaahinta la hadlaya u sheegayaan in markaasi heshiis hansheg uu dhexmaray mise gacan qabsi ay isdhexmareen waxyaalihii markaasi wadanka dhexmaran ah ama waxyaalihii markaas dhexdooda dhexmareen ah doorashadii labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii iyo markaasi meesha laga saaro oo iminka wadanka sidii lagu midayn lahaa markaasi loogu dhaqaaqo ama loo tabaabushaysto kadib waxaa soo baxay madaxweyne uhuru kenyatta arrintaasi waxaa u ogan lahaa sidii eh, shantii sano uu buuqda kusoo dhammaaday qallaaso kusoo dhammaaday dabagal ay ku dhammaaday tilaabo waa uu qaadi waaye wax weliba baarlamaanka la geeyo waxaa asxaabtiisa dhinaca kale mucaaradka kaga hormaanayaan wax weliba lacag baxdo qayli baa ka- eh, dabcan la gelinayay dabcan waxaa markaasi uu noqdo madaxweynaha qof markaasi xitaa go-aan markaasi qaamo- qaadan waayo wuxuu leeyahay dabcan dabagal waqtigaas wax kii xitaa markaasi qaa- wasiirada qaar looga shekeynaya leeyahay yaa u warama xogta yaa siiya raila odinga oo markaas m- mar weliba warbaahinta uu hortaagan yahay dabcan markii uu ololeyna dabcan markii uu markaasi dhaliilayay dowladda madaxweyne uhuru kenyatta iyo william ruto taasi way u cuntami weysay madaxweyne uhuru kenyatta labada kun toddoba iyo tobankii wuxuu markaasi go-aansaday inuu ad- ama labada kun sideed iyo tobankii sheegay in taas- tani ay sii socon karin kadibna waa isku waa dabcan uu u yeeray wayna wada hadleen qodobo dhowr ay markaasi ka wada hadleen inkastoo laakiin leeyihiin qodobadii markaasi muhiimka u ahaa dabcan warbaahinta maysan la wadaageen dad kale may la wadaageen ayaga markaas u qarsoon yihiin raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta qodobada markaasi lasoo saaray ilaa iyo sagaal qodob ay markaas isla fiiriyeen danaha kenyaanka ugu jirto iyo sidii markaasi kenyaanka loo mideyn lahaa dadka shacabka sidii loo mile- loo mideyn lahaa qal- ee kala fogaanshuhu isdhexgalka xumida ka dhex jirto iyo xitaa meelo qaar aysan la kala- la kala aadi karin in markaas wadanka laga saaro oo laga dhigo in hal laga noqdo wadanka oo qabyaalada markaas ee qaybka ahayd sidoo kalena qayr dabcan waxa- wa- waxyaalaha markaasi wadaag eh, isla qaybsiga waxyaalaha markaas ay dadka wadaagi karaanna ay dadka markaas ay wa- ay wadaag- wadaagi karaan dabcan waa dareemi kartaa raila odinka xitaa ololihiisa bartamaha dalka muusan aadi karin sidoo kalena madaxweynaha markuu aado sidoo kale dhanka kisumu halka uu kasoo jeedo eh, raila odinga qayli iyo buuqi qallaysa markaa ka taagneed laakiin markii arrintii iminkan ayaga ay soo dabooleen ee soo abjareen waxaa wadanka markaa ka dhacday in xasilooni ee la dareemay sidoo sidoo kalena taageerayaasha eh, raila odinga inay ayagana markaasi degeen ooy noqdeen mid markaasi ku safan sidoo kalena isdhexgal xoogan ay dhexdooda kasoo dhex bilaamatay waxay arrintii markaa qabsatay een, eh, labadooda iyo asxaabtii dhinacyada kala duwan taageerayaashooda raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta isla markii arrintii way ballaaratay way sii socotay kadibna waxaa la gaaray heshiisyo kala duwan waxaa la gaaray in markaasi asxaab lasoo saaro bal sidii markaasi wadanka loo jihayn lahaa wadanka ciddii markaasi ku haboon hogaamin lahayd sidii dadka shacabka ee rabaan kenyaanka asxaab guddiyo kala duwan dhinacyada kala duwan ayaa markaasi ay soo kala saareen ay dhinaca kala duwan ay ka kala socdaan ilaa iyo afar iyo toban qodob ay soo kala saar eh, dabcan afar iyo toban xubnood ayaa markaasi lasoo saaray Een, afartaasi haddana waxay markaasi u tabaabushteen eh, muscabow inay markaasi gobolada qaar afartan toddobada county ay aadaan oo markaasi argooyin kala duwan ay la kulmaan iyo weliba sida hanaanka wadanka lagu wadi karo iyo sidii xal danka wad- wadanka ugu jirto sidii markaasi dhibka niceebka iyo kala fogaanshahu iyo waqti weliba doorasho markay gaarto eh, isqabqabsiga dagaalka iyo weliba fara een, eh, dabcan eh, dhagax tuurka waxyaala fara badan ee ka mid ah in markaasi looga gudbo Een, kadib arrintii way sii socotay laakiin arrintii siyaasadda ay isku bedeshay madaxweyne uhuru kenyatta iyo ma- markaasi raila odinga isku saf ayay markaasi noqe- noqdeen oo kulamo kala duwan ay markaas meel walba uu ka dhacayso ama go- goob waliba fagaaro madaxweyne uhuru kenyatta uu tagayo ama uu ka furayo waxaa markaasi garab taagan raila omolo odinga arrintii saas ayay markaasi cirka iskugu sii sharadhay sii qabsatay wax waliba sii kala firdheen Een, markii dhinaca kale ee la fiiriyo muscabow een, xisbiga jubilee siyaasad ahaan waa markaas waa kii uu kala baxay uu kala burburay ama sidoo kalena ay sheegeen inay sidoo kale ay awood usan xitaa u lahayn in ay aw- galaan markaasi xaruntooda dhexe ee ee dabcan ee jubilee ay ku leedahay hapa- ee meeshan bangani muscab maxaa dhacay marka raila odinga dabcan waa asagana waxaa markaas lagu eedeeyey inuu markaas dhexgal ama sidoo kale fara- faragelin xoogan uu ku sameeyey inuu kala qaado sida qaar ay ku sheegayeen xitaa eh, dadaalo fara badan uu ku sameeyey asaga laakiin waa kuwa sida arrimaha bu- ad- ka waramaan eh, dhanka een, eh, siyaasadda ka faalloodaan waxay leeyihiin dabcan waxaa lagu eedeynayaa inuu faragelin ku sameeyey een, xisbiga ta- talada haya ee jubilee waxauna markaasi sheegay inuu kala diray qaarna ay dabcan asaga ila safan yihiin qaarna markaas ay ka tegeen ay ku sheegeen marnama inaysan eh, la socon karin raila odinga waxaa ka mid ah madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto oo asaga markaasi madaxa eh, xisbiga xitaa ku-xigeen uu aad ugu ahaa sidoo kalena taageerayaashii dabcan waa dareemi kartaa waxayna markaasi isla soo mareen qaar ayuu asagana markaasi la goosto iminkan xisbigiisa u d a ula aaday halka madaxweynaha in yar oo keliya usoo hartay oo markaas iminkana waxay ku biireen asxaabta kale ee azimio la umoja ama ama azimiodan raila odinga ama sidoo kale jubli jubli jubli ay ka tirsan yihiin laakiin azimio ayay markaasi xubin ama qayb ka noqdeen Een, arrimahaas ayaa ka dhashay kadib maxaa laga faa'iiday waa su-aasha qof waliba uu isweydiinayo maxaa markaasi ka dhashay haddii la heshiiyey labada kun sideed iyo tobankii raila odinga iyo sidoo kale ay heshiiyeen madaxweyne uhuru kenyatta maxaa isbedeloo imaaday dabcan horta isbedel wuxuu ka imaado keliya isdhexgalkii oo markaasi caadi noqday iyo sidoo kale qaylidii oo markaasi yaraatay buuqi faraha badnaa oo yaraaday sidoo kalena eh, sida uu asaga madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu doonayay ayaa usoo baxday waxayna ahayd keliya sidii wadanka uu ku hogaamin lahaa bilaa buuq la-aan qayli la-aan da- dabcan eh, b- rabshad la-aan ileen shantii hore ayaa markaasi buuqi qayli uu ku dhamaystay oo qallaysay ku dhamaystay oo markaasi dhina- siyaabo kala duwan markaasi loogu kala caanayay eh, xulufooyinka eh, raa'ila ama urweynihii markaasi een, een, nasa dabcan waqtigii een, nasa ay markaasi kala baxda hadda eh, raila odinga xisbi kale ay oo markaasi eh, iminkan uu asaasaya dabcan waa faa'iidada markaasi ay kasoo wada shaqeeyeen ama leeyahay dabcan sidii markaas wadanka laiskugu keeni lahaa maxaa faa'iida oo raila ugu jirta wadanka waa midda markaasi qof waliba isweydiinayo maxay tahay sababta mar waliba loo soo hadal qaada raila odinga muxuu kaga duwanyahay kuwa kale maxay markaasi sababta ay tahay madaxweyne uhuru kenyatta eh, saaxiibkiisa markaasi waqtiga ay soo wada qaateen labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii ay markaas imikan uu gacan kale oga raacay ama gacan kale markaas ugu haatiyey uuna markaasi ay isqabsadeen iskuna raaceen kagana gudbay maxaa danaha iyo baahida markaasi loogu qabo raila odinga qof waliba wuu isweydiinaya maxay tahay waxa xalka uu keeni karo maxay tahay xalkiisa inuu ka bixi karo shanta sana ay markaasi soo socoto haddii xitaa taageerada taageero xoogan uu markaasi raila uu helo ama uu garab ka helo madaxweyne uhuru kenyatta sidaa la socotay muscab warbixinada qaar imikana soo kala baxay ama soo kala dhacayaan waxaa leeyahay waxaa hoos dhac xoogan ku imaaday ee dabcan waxyaalihii marka wadanka oo horaan markaasi ka taagnaa laakiin eh, intaasi wadanka wuxuu ku socday isbedelada dhaqaalaha wuxuu ku socday raila odinga laleeyahay waqtiyadii markaasi lasoo dhaafay ilan wuxuu markaasi mucaaradi jiray eh, dowladda wuxuu markaasi eh, eh, xisaabo kala duwan ee markaasi dowladda bixiso oo miiska asagana soo saari jiray waqtigaas waa kii la dhihi jiray markaas dowladda eh, raila dabcan loogu jiraa oo markaas xogta lasoo gudbinaya waa waqti weliba markaad aragto raila waqtigaasi warbaahinta ayuu hortaagan yahay wuxuu leeyahay lacag intaasu milyan lacag intaasu bilyan baa baxday halkaas halkaasi aaday xogtoo dhammaystiran buu soo sheegay tii ayaa markaasi madax xanuun ku noqotay madaxweyne uhuru kenyatta lacagtiina markaas ay sii lumayso qandaraasna aysan markaasi sii gelin kadib laakiin arrintaasi waxay ugu dambeysay labada kun iyo tobankii isbedelna markaasi ma uusan la imaanin raila Eh, da- dabcan eh, sh- arrintan waxay noqotay in ay raila ay arrimahaasi dhegaystayaal uusan falanqe dabcan sidii looga bartay markaas siyaasadiisa ay markaasi gaabad ka imaatay sidoo kale wadankana uusan helin arrimo markaasi mucaarad ah Een, railana sidii isaga ahayd muscabow isbedelka iminkan markaasi looga fadhiyey waxaa markaasi iminka wadanka ay noqotay in la helin wadan markaasi mucaarad ah ama qof markaasi wax dhaleeli karo mise wax mucaaradi karo ama sakaalintii xogtii markaasi dowladda la wadaagi karo taas ay noqotay dhegeystayaal ee barnaamijka star f m codka gobolka waqooyi bari aad kaga la socotaan yuusuf fakat iyo musax ismaaciil idiin daadiinaya maanta waxaanu ku eegaynaa barnaamijka waa sanad guuradii afaraad ee kasoo wareegtay handshake ama isgacanqaadkii dhex maray madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba eh, dhankaasi iyo dhigiisa amaba madaxa xisbiga o d m royla odinga oo isagu iminka u loolamaya xilka madaxweynenimo isgacanqaadkaasi oo maalinki maalin ka hor la xusayay markii markaasi afar sano kadib markii ay heshiiyey markii ay heshiiyeen labadan eh, mas-uul eh, iyada oo sidoo kale la leeyahay ay siyaasiyiinta qaarkood ee xulafada laha labadan shakhsiyaad ay ku doodayaan waxa ay tahay in taariikhdu lagu qoro lagu xuso waa maalinkan sagaalka bisha saddexaad sanad kasta kuwo qaar waxay ku doodayaan in laga dhigo public holiday waxa loo yaqaano waa maalin qaran laakiinse waxaa si kulli ma aysoo suurtagelin iyadoo aanu ka soo hadalnay soona sheegnay waxyaabihii markaasi layskula heshiiyey laysku afgartay iyo sidoo kale jawigii lagu heshiiyey layskuna gacan qaaday dhegeystayaal amaba markaasi laysku salaamay arrintan oo sidoo kale aanu sheegnay in laba siyaabood loo kala qaaday dadna ay sheegayaan inay dalku waxtar u leedahay oo siyaasaddii sidoo kale dhaqaalihii dalka ee u wanaagsanaaday waa hanshayka kadib halka iminka maantadan la joogo maalmo ka hor waa maalintii la xusayaba dabcan haddii aan dhaho kuwa iyagu xulafadula madaxweyne ku-xigeenka ayaa arrintaasi waa ay aad iyo aad u eedeynayeen waxayna leeyihiin hanshayka ama isgacanqaadka ama heshiiskaasi waxa uu hoos u dhigay waxqabadkii jubli kuwa qaar waxay leeyihiin waxa uu hoos u dhigay dhaqaalaha dalka maadaama mucaarad uusan dalka jirin iminka oo lacagaha dalka la iska lunsanayo kuwa qaar waxay leeyihiin arrintan waxa ay markaasi sababtay in shaqadii madaxweyne ku-xigeenka dalka uu gabo howshiisa amanrahde howshiisa laga wareejiyo laga weeciyo oo xafiiskiisa waxba shaqo aan loo abuurin oo howlihiisa lagu wareejiyo wasiirka amniga frer matiangi ama waxaa loo yaqaano super c s markii laga dhigay laakiinse si guud qodobkan ayaan barnaamijka ku eegeyna oo la xusayey raila odinga waxaa laleeyahay maanta waxa uu isaga oo aan xitaa wadanin taageero amaba dadka lala soconin gatundu ayuu tegi karaa waa halka uu kasoo jeedo madaxweynaha halka madaxweyne uhuru kenyatasna uu si xor ah ku tegi karo magaalada amaba halka loo yaqaano condele ee kisumu uu si xora u tegi karo maadaama arrintan leeyahay waxa ay markaasi sababtay jawiga inuu isbedelo sidoo kale tan iyo markii labadan ina heshiiyeen raila odinga waxaa loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee africa amaba midowda africa u qaabilsan dhankaasi iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxaa loo yaqaano africa's unions high representative for infrastructural development waxaay ka mid tahay waxyaabihii ka dhashay hanshayka dhegeystayaal oo iminka raila odinga isagu uu xil sare ka hayo midowda africa dhankaasi iyo kaabayaasha ayuuna u xil saaran yahay taasi oo laleeyahay waxaa qayb weyn ay suurtagal tahay inuu ka qaatay qayb lixaad leh madaxweyne uhuru kenyatta waa in ninkan xilkaasi loo magacaabo ayaa la leeyahay dhegeystayaal sidoo kale marka aanu eegno dhankaasi iyo mashaariicda dalka waxaa dhacday in howlo badan laga fuliyey deegaanada iminka uu kasoo jeedo oo raila odinga amaba nyanza waxaa loo yaqaano oo ay si wada jir ah madaxweynaha iyo isaguba halkaasi ugu socdaaleen halka sidoo kale deegaanada halkaasi markaaanu tagno isaguna waa dhankaasi iyo deegaanada gobolka bartamaha ay siyaasiyiintu amaba madaxweynaha iyo raila odingaba labadooduba ee halkaasi si wada jira u aadaan ama isku raacaan dhegeystayaal si guud qodobkaasi ayaanu barnaamijka ku eegeynaa laakiinse haddii aan dib u laabanno arrintan hansheeka ah sidaanu soo sheegnay waxa ay dhashay b b i b b i ee dhashay taasi oo garwaday inay ka ahaayeen madaxweynaha iyo raila odinga waxaa la doonaya in dastuurka dalka wax looga bedelo laakiin garabka madaxweyne ku-xigeenka iyagu waxay ku eedeynayeen in arrintanay tahay mid ay garwadeyn ka yihiin labada nin oo ay ku doonayaan in dastuurka wax lagu bedelo jagooyin lagu abuuro sifa waxyaabaha markaasi dalka ka jira loo bedelo halka kuwan kale iyaguna ay ku doodayeen wanaaga b b i ay leedahay iyo sidoo kale in khayraadka gobolada ama ismaamulada dalka lagu kordhinayo sidoo kale waxaa dhacday in madaxweynaha iminka uu ballan ayaa jirtay sida ay sheegaan mar walba ballantaasi oo ahayd in madaxweynaha toban sano uu qaadanayo william ruto tobankiisii sana isna uu qaadanayo laakiin arrintii iminka meesha ay ka baxday hansheeka ayaana sabab u ah ayaa la leeyahay oo iminka raila odinga taageero buuxda ayuu ka helayaa madaxweyne uhuru kenyatta tobankii sano ee raila odinga waxaa lagu wareejinayaa shanta sane ee aandhahda tobankii sano ee william ruto waxaa lagu wareejinayaa shanta sane ee raila odinga laakiinse waxaan ogsoonnahay kal hore madaxweynaha waxa uu ka jeedinaya hadal waa wufuudda ama shirweynihii jubilee iyo sidoo kale midkii o d m halkaasi waxa uu ku sheegay in raila odinga hansheekii ay wada sameeyeen isgacanqaadkii ay sameeyeen uu ahayn mid dana shaqsi uu ahaa mid dalka looga gol lahaa horumarkiisa sidoo kale in eh, shacabka iskugu soo dhaweeyo looga gol lahaa si lamid ah waxa ay ku sheegeen in hansheka uu ahaa mid eh, amaba raila odinga uu ku tilmaamay nin isagu danihiisa ka hormariya midka dalka amaba shacabka waxa uu leeyahay dantiisa ayuu labeeyaa laakiin marka u hore danta kenyaanka danta dalka qaranka ayuu markaasi eh, hormariyaa waana ammaantii uu u jeediyey waxa uu sidoo kale sheegay waxyaabaha markaasi eh, uu uga tegay madaxweyne ku-xigeenka inay ka mid yihiin in xilli hore uu ololihiisa bilaabay sidoo kale inuu yahay nin markaasi dalka aan lagu aamini karin oo raila odinga eh, kadib gacan- isgacanqaadkiisu kadib heshiiskii u arkay inuu yahay nin wanaagsan oo iminkan isaga si buuxda uu u taageerayo xilka madaxweynenimo iyo inuu isagu xilka kala wareego waa raila odinga dabcan eh, waa waxyaabihii markaasi ka dhashay handsheka arrintan fajac ay ku noqotay kenyaan badan malaayiin kenyaan ah ayaa fajac ay ku noqotay in labadan eh, siyaasi ay isgacan qaadaan inay heshiiyaan laakiin markii dambe waa lala qabsaday oo iyagu waxaa moodaa in kenyaanka xitaa ay la qabsadeen Eh, laakiin labada garab ayaa la kala noqday waxaa loo yaqaano dhanka garabka ee hustle nation iyo garabkan kale ee taageero azimio ee laomoja ay markaasi eh, noqdeen eh, kenyaanka amaba eh, taageerayaasha iyo weliba siyaasiyiintooda amaba kuwa iyagu hogaamiya ay ka amar qaataan amaba ay jihadoodu aadaan sidoo kale eh, waxaa iminka la leeyahay eh, arrintaasi waxa ay dhashay in fursaddii ugu dambeysay amaba hansheka waxaa loo yaqaano la siiyo raila odinga hansheka waxa ay dhashay in fursaddii ugu dambeysay la siiyo raila odinga waa fursade waa midii ugu tartami lahaa xilka madaxweynaha ama xilka madaxweynenimo ee dalka taasi oo leeyahay waa fursaddiisii ugu dambeysay waana fursaddiisii sidoo kale u wanaagsaneed ay leeyihiin eh, qaar ka mid ah dadku iyagu eh, siyaasadda taageeray sidoo kale siyaasiyiinta xulafada la ahba tani oo sidoo kale leeyahay waxay fursad u tahay garabka madaxweyne uhuru kenyatta iyo garabka raila odinga labaduba garabka madaxweynaha waxay fursad ugu heedaya leeyahay waxa uu helay jabi nabdoon oo uu ku shaqeeyo wallow eh, kuwan eh, waa siyaasiyiinta iyagu eh, dhanka madaxweyne ku-xigeenka jira ay leeyihiin fursad ma jirtee waxay noqotay caqabad ay kenyaanka iyo culeys ku noqdeen in raila odinga uuna soo dhexgalaya lahaan laakiin garabka madaxweynaha wuxuu leeyahay fursad ayay ii noqotay sidoo kale si lamid ah eh, markaanu ka hadalnayno ama ka hadalno dhanka iyo raila odinga fursad ay u noqoto waxay fursad ugu hayd ama leeyahay waxaa imika uu haysta waxaa loo yaqaano mandela moment amaba eh, waa midii ugu dambeysay ee uu ku helayo eh, jegada ama xilka madaxweynenimo ayaa la leeyahay dhegeystayaasha iyaguna waanu siin doonaa dabcan fursadda iyo sida ay u arkaan arrintan eh, waa afar sano guuradii waxyaabihii qabsoomay eh, waxyaabihii dalka markaasi ay ka faa'iideen amaba culeysamaa jiray ma khasaartuu dalka ku noqday hensheekaasi ama wuxuu ku noqday faa'iido ama uu ahaa intii afartii sano ee labada nin eh, sida buuxda u wada shaqaynayeen sidoo kale dadka iyagu ku doodaya amaba eh, maadaama dadku iska aragti ahayn kuwa iyagu ku doodaya oo leh ma- maadaama hanshek micnihiisu tahay waa in midaynta shacabka oo dhan waa midaynta siyaasiyiinta oo dhan waa midaynta dalka oo dhan waa in wax walba la mideeyo oo kuwa tabashooyinka qaba miiska ay soo fariistaan waa maxay sababta madaxweyne ku-xigeenka isagu tabashadiisa aan markaasi loo xallin waa maxay sababta madaxweyne ku-xigeenka isagu dibadda loo dhigay taasi eh, miyay micnaheedu tahay handshake waa dabcan sida ay ku doodiyaan siyaasiyiinta u dhadhow ruto waxay leeyihiin maadaama handshake la leeyahay waa isu soo dhoweyn waa xal waa in shacabka la mideeyo maxay tahay sababta re- william ruto looga tegayo oo isaguna aan loo soo gelinin eh, waa dhankaasi iyo xeendaabkaasi amaba loo soo gelinin eh, qolka ay ku jiraan eh, labada nin arrintan eh, dhegeystayaal eh, siyaabo kala duwan ayaa markaasi looga falceliyay dabcan dhegeystayaashana waanu siin doonaa sidoo kale kenyaanka iyaguna waa ay ka hadleen afar sano guuridii halkaasi kasoo wareegtay eh, si lamid ah fikradahoodu waanu isku ognahay waa qaar ka taageersan eh, dhanka iyo azimi waxay leeyihiin arrintan waa fursad weynay ahayd sidoo kale waa mid ay ka faa'iidaysteen ee kenyaanka waa mid mira dhal lahayd waa mid wax ku oo lahayd halka kuwa qaar ama kuwa kale ee garabka ruton ay leeyihiin arrintan ma ahan mid loo wada dhan yahay ma ahan mid loo riyaaqay raila odinga maadaama shaqadiisii mucaaradnimo ahayd in dowladda uu isha ku hayo taasi uu ka gaabiyey dowlad il kuma hayo waana sababta keentay ay leeyihiin in dhaqaalaha dalka deymihii iminka sagaal trilyan in ka badan ee ay gaarto sidoo kale waxay leeyihiin howlihii madaxweyne ku-xigeenka laga wareejiyo oo lagu eedeynayo raila odinga inuu isagu kala geeyey ama uu soo kala dhexgalay ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa tobankayga iyo tobankaagana uu ka dhigay tobankayga iyo shantaada raylayo
waa tahay dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari naga dhegeysanaysan dhammaantiin dhegeystayaal ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka shirkadda isgaarsiinta airtel ayaa sidoo kale iminkan waxay u haysaa asxaabta war farxadle dhegeystayaal oo markaas iminkan ay ku dirsan karaan oo sidoo kale kaga faa'iideysan karaan ee dhegeysta waana shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeysta haddaa airtel iminkan haysanin oo tag dukaanka kugu dhow soo qabso kadibna kaga faa'iideyso waxyaalaha markaasi muhiimka ay ku keentay waxaana lagu leeyahay xawaare markaasi aada u dheereeya ee four g ee ku keentay airtel haatan waxay sii xoojisay adeegyada four g oo aad markaasi ka helaysa samarada kala duwan ee dalka adeega fuji wuxuu markaasi ku siinaa dhegeysa adeegan waa mid fudud oo markaasi si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube-ka facebooka whatsappka instagram-ka waxyaala fara badan halkaasi taalo iminka si toos aada oola socon karta ma aha mid markaasi kaagayo sidoo kale ka istaagayo haddaad sidoo kale wax soo dejisanaysana sidoo kale isla markiiba haraku kuu soo degaya waayo maba aha mid culeysa dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee tel taglaanta kugu dhoweeya tel sona qabsan lafta ee tel ee four g xasulow waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaanka ee tel oo aa markaasi inaad ka mid noqoto asxaabta ehlada qaraabada markaasi lafta ee tel wataan sida inaad internetka dhegeystayaal kaa caawinayso xala fara badan xasuusno wax weliba in aad markaas aad helayso sida markaas inaad ka daawato xirfadaha laga barto qeybaha markaas kala doona youtube-ka adigoo markaas faa'iido halkaas u tegayso sidoo kalena caruurta ayaa markaas uga baraajicin kartaa mise aada ugu bidhaamin kartaa ama cashirada layliga iskuulada cashirada dugsiga loogu soo dhigo mise madaariista in halkaas ay ka baran karaan dhegeyste nasuwaco noo sheeg waxaa markaas aad kaga faaideysan karta adeega telefoji waxaad fursad u helaysaa inaad guuleysta noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu yahay adeega qadka ee foji dhegeysta korwaad si wanaagsan aad uga faaideysan kartaa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maantaba kusoo iibso telefoonka smartphone oo helqadka telefoon oo airtel oo markaasi ku caawin karo oo sidoo kale aad kaga faaideysan karto horumarna aad ku gali karto ciddaa doontana markaasi aad la hadli karto waxaa doontana markaasi aad u tilaabsan karto dhegeystayaal waxuu doonto markii lagu leeyahay wax walba xunxun ma aha dhegeyste wax walba wanaag oo samaan ah oo markaas adiga ku anfacayo ayaa markaasi ku sameyn kartaa haddii aad u baahanta sidoo kale telefoon smartphone ah soo qabso kadibna lafta airtel isticmaal waxaa isticmaali kartaa isbuuc dhan lacag yar oo qad markaasi aad geliso adigoo video qof fog ah ku wici karto ama qof meel fog markaasi kala jiraan aad ku wacan karto dhegeystayaal mahadsanadiin dhammaantiin dib ugu soo labara barnaamijka hogaanka dhegeysta waxaa saaka diirada ku saaranayay iyadoo afar sano ay kasoo wareegtay maxaa uu qabsamay hansheeg ama gacan qabsigii madaxweynaha uhuru kenyaata iyo sidoo kale madax xisbiga odm raila odinga wada soo shaqeyn ay markaasi dheeree soo qaadatay labada kun sideed iyo tobankii ilaa iyo sanadka labada kun labaiyo labaatanka iminkan gabagabada doorashada guud ee lagu socdo waxaana laleeyahay waxyaala markaasi ay ku wada heshiyeen ayaa markaasi jira qaarna markaasi waa u socon waayeen oo waxaa ka mid ahayd warbixinta guddiga dib heshiisiinta mideynta shacabka ee b b i da oo maxkamadaha sare ama maxkamadda sare iyo sidoo kale maxkamadda ruacfaanka ee daaqada ka tuurtay kana saartay iminka lantan maxkamadda ugu sare wadanka ee supreme court laakiin waxaa sidoo kale sheegayaa in waxyaala markaasi loo baanaa sidoo kalena raila odinga uu qaban jiray dowladda markaasi ku dhaliili jiray kuna macaaridi jiray arrimaha markaasi sixir bararka arrimaha markaasi shidaalka wax weliba markaasi qutul durudhiga dadka shacabka kenyaanka ay ku baahnaayeen iyo weliba lacagaha markaasi tirada badan ee kenyaanka laga lunsan jiray ayuu markaasi soo bandhigi jiray halkaasoo iminka la leeyahay dabcan taasi ayaa keentay in sixir bararkii wadanka sare u sii kacdo sidoo kale deymihii wadanka ay aada u bateen wax weliba waqtigaas uu dhaliili jiray laakiin tani labadii kun sideed iyo tobankii waxaa markaasi noqotay in duxbin markaasi dowladda uu ka noqday sidoo kalena arrimihii siyaasadda la rabay oo waqtigii markaasi ugu walaleen jiray iyo wax markaasi u qaylin jiray iminkan inay gaabad ama xoog gaabad xoogan ay ku imaatay laakiin madaxweynaha dalka waxaa leeyahay wuxuu aad sidaa dadka markaas wabarada dhanka siyaasadda ka faalooday ku tilmaameen kuna sheegayaan in ay markaasi kaga go-leed sidii markaas muddada ku dhaafi lahaa kagana gudbi lahaa laakiin waqtigii dambe way isqaban weysay arrinta waxay markaasi noqotaba inuu taageero xoogan u muujiyo sidoo kalena arrimaha siyaasadda uu qeyb markaas kaga qeyb qaato sida iminkan dabcan hadaladiisa qaar laga dhadhamin karo ama laga dhadhansan karo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta laakiin arintaasi ayaa hadda waxaa markaasi qof waliba isweydiinaya maxaa soo kordhay maxaa isbedelay maxaa gaabad ku imaaday maxaana dabcan heshiisyadii markaasi kala duwanaa siyaasadda maxaana sidoo kale looga maarmi layahay raila odinga oo markaasi noqday laftii ah, dhuunta gashay dhegeystayaal ama laf dhuun gashay maxay u no- muxuu u noqday raila odinga oo markaasi looga baaqsan layahay iyadoo sidoo kalena qaar kamid a xulafada dhinaca kale xisbul xaakimka jubilee oo iminka markaas ay- ayagana kala irdoobeen ama kala firdheen oo qaab markaasi aadeen dhanka markaasi xisbiga ah oo madaxweyne ku-xigeenka dalka u d a halka qaarna markaasi ay ku hareen xisbigooda hore ee jubilee iyagoo markaas iminkan la safanaya madaxa xisbiga o d m raila odinga howlaan waxay markaasi iyaga ay heshiiyeen ama kusoo saareen ilaa iyo sagaal qodob ee kamid ahayd sidii markaasi kenyaanka loo mideyn lahaa sidii markaasi kenyaanka qab- qabyaalada looga saarin lahaa sidii markaasi barwaaqada wadanka taala dhammaan loo kala qaybsan lahaa doorashada wadanka markaasi ka taagan ama ka dhac mar walba ka dhacdana sidii markaasi buuqeeda iyo qalaaseeda iyo weliba dhibaatada rabshadaha loo yareyn lahaa ayay markaasi xub- ee dabcan kasoo wada heshiiyeen madaxweyne uhuru kenyatta oo keliya markii warbaahinta ay kasoo hormuuqdeen dabcan laakiin qaar ayaa waxay tilmaamayeen sheegayaan in qodobada qaar ay markaasi ayaga u talo ay markaasi ay dabcan oo qodobada markaasi ay ku heshiiyeen qaar ayay markaasi ayaga isku dhigeen halka qaar inta kalena ay dadweynaha ama shacabka ama kenyaanka ama warbaahinta ay la wadaageen taasoo oo sheegayso in weli ay wax u keydsan yihiin labadooda waana midda markaas iminkan saaxiibnimada ka dhigtay waa mid iminkan isku keenayso waa mid markaas rajada gelinaysa raila odinga in xilka markaas ugu saray madaxtinimada uu markaasi ku guuleysan doono hadalka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta laga hayaa in horaan uu sheegay in markaas wadanka looga tegi karo ciddii markaas badbaadin karto cid markaas dhaqaalaha isbedel ku keeni karto cid markaas dhammaan sin- simi karto wadanka ama sinaan siin karto wadanka wuxuuna dab- dabcan hadalkaas ula jeeday madaxa xisbiga odm raila odinga wuxuuna markaasi eh, dabcan liidaya sidoo ama eh, foge- iska fogeynaya madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay in ha- markaas isbedel xoogan uu sal ama dhaqdhaqaaq xoogan uu ka arkin waxaana ay arrintooda isku dhacday labada kun iyo tobankii waxayna isku gafeen keliya raila odinga saaxiibto- saaxiibnimadoodii ayaa waxaa markaasi kala geysay eh, madaxweyne uhuru kenyatta eh, waa raalli hadaba madaxwe- madaxa xisbiga odm oo raila odinga ayaa markaasi kala geystay isagoo markaasi dhinaciisa howlihiisa iminkan is- dhinac kale kaga qabsanayo oo markaasi san rajo uu ka qabin in taageero uu ka raadsado madaxweynaha dalka uhuru kenyatta warbixin la soo saaray ayaa lagu kala sheegay in markaasi kala far- tafraaruq qaar ay markaas xoogan ee kasoo kala dhexgashay madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madax xisbiga waa madax xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa la sheegay in ay markaas ay kaga badan tahay in inta markaas qowmiyadda uu kasoo jeeday madaxweyne uhuru kenyatta ay ku taageerayaan raay- dabcan madaxa xisbiga waa u d a waa madaxweyne ku-xigeenka dalka waa halkuu kasoo jeeday bartamaha dalka taasoo sheegay inay ayaga markaas do- doonayaan inay ka dhameeyeen balantii markaas horaan ay wadagaleen ee toban sana iyo toban sana oo madaxweynaha xitaa afkiisa markaasi uu ka sheegay goob weliba fagaara markaasi tegeen laakiin howshii waa siyaasadii wadanka way isbedeshay oo halkan waa afrika oo markaasi qof weliba siduu asaga doono heshiis doono uu markaas ula geli doonaa cidda doona markaas way kala bixi doon karaysaa laakiin waxaa markaas la kala garan waayay waxaa weyn ee markaas u kala firadheen ama sidoo kale u kala fogaadeen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa william ruto halkaasi waxaa kasoo dhexbaxay oo markaasi kasoo dhex muuqday raila odinga oo asaga sheegay in fursada markaasi uu doonayo inuu kaga faa'iideysto oo markaasi danay ugu jirto sidoo kalena uu markaasi codadka tirada badan codadka markaas lagu xisaabtamaya inkastoo iminka warbixinada kala duwan ay soo saara tifa ay soo saartay shalay u dambeysay ay sheegayso in bartamaha dalka weli looga etaalroon yahay madaxa xisbiga o d m raila odinga ee azimiyo la umoja haddaba halkaas waxaa leeyahay dhaqdhaqaaqa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wa- oo dabcan kaalin xoogan ama sidoo kale taageero xoogan kama haysto waxay ka hay- taageero bartamaha dalka ka haystaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dib ugu soo noqo arrimaha markaas heshiiska iyo waxaa le markaas dhaceen iyo warbixinta b b eh, dabcan eh, warbixinta eh, handshake ama ha- eh, gacan qabsigii ee afartan sano iminka laga joogo sida muscab uu sheegay baa labada kun iyo tobankii ilaa iyo sanadkan hadda sii dhammaanayo san- dabcan sanadkan hadda aan hugi jirna bishiisa saddexaad oo wadankana siyaasadda isku diyaarinayo haddaba waa sidee waxyaalaha isbedelka ku imaaday waxyaalaha aan isbedel ku imaadin waa sidee waxyaalaha markaasi laga doonaya raa'ila haddii markaasi madaxweynaha uu la safanayo madaxweynaha ee la soconayo ama uu la shaqeynayo waxa waxaa laga doonayo in wadanka uu kasoo kordhin uu sidoo kale uusan kasoo kordhinin dhegeystayaal haddaba markii arrimahaasi aad fiirisaan dhegeysta aad qof waliba uu darsi karo uuna qiimeyn karo wax badan ayaa markaasi soo kala bixi karaan oo sida horaanba aan sheegnay laba dhinac ayaa markaasi loo kala qaadaya dhan waa mar arrimaha danta ee markaasi ay ka wada leeyihiin siyaasadooda madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga iyo weliba dan markaasi ayagana ee isla isla dantaasi ayay daba socotaa ay leeyihiin madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga taasi markaasi la- horaan laga rabay in madaxweynaha eh, dalka ah, dabca- eh, waa madaxweyne ku-xigeen waa madax- waa madaxa xisbiga odm raila odinga oo looga bartay in dowladda markaas uu dhaliili jiray waxyaala markaasi eh, gaabadka halka ka jira uu sheegi jiray waxyaala markaasi musuq maasuqa uu sheegi jiray waxyaalaha markaasi dowladda ay gaabad ka jirta oo weliba dhaqdhaqaaqeeda sixir bararka arrimahaas korukac wax weliba lacag markaasi laaluush ku baxdo uu dhammaan uu uu sheegi jiray warbaahinta la wadaagi jiray taasi ayuu madaxweynaha markaas isaga ka hortegayay oo leeyahay dabcan muusan rabin in ay markaasi eh, shanta sana tii hore ayay markaasi eh, dhibaato iyo qayli ee ka- ee kala kac markaas ay kaga dhamaatay tana markaas muusan rabin in buuq iyo qayli markaas ay kaga dhamaato waxa uu le- waxaa la lahaa uu markaas iska uu iska blogaraynaya mise oo iska een, xirayay madax eh, madaxa xisbiga odm raila odinga taas ay keentay marka in heshiisa qayb markaas kaga soo galo haddaba iyadoo saa u dhaliil jiray dowladda waxaala markaasi dhaliilihii iyo waxyaalaha markaasi dowladda indhaha uu ka saari jiray ayaa markaasi dadka qaar ay leeyihiin in laga doonayay raila inuu tuso madaxweynaha xitaa hadda si weliba weliba ay markaasi u heshiiyeen taasi ayaa halka ka baxday waxaana ka baxday mucaaradnimadii wadanka iyadoo mucaaradnimada dadka qaar ay leeyihiin faa'iido fara badan ay ku jirtay oo waxaa markaasi dad badan ayaa markaasi ku tiirsanaa wax weliba ay dadka shacabka ay oogeen waxa weliba dadka shacabka ay dareensaneen ayay dadka mucaaradka dareensan yihiin ama dowladda kuwa mucaaradka kuwa ay dareensan yihiin kuwaasoo cid weliba markaasi ay dabcan u garwaaqsan karto mise dareemi karto in culeysyada halkay ka taagan tahay ama ay ka haysato inay dhankaas ay ka tahay Een, iminkan cidda markaasi lagu tilmaami karta ma jirta mar raila odinga ayaa markaasi mucaarad iyo xisbigiisa mise william ruto ayaa asagana markaasi mucaarad ah cid markaas tilmaami karta ma lahan inkastoo laakiin ay tahay mid markaasi geesi la gelinayo iyo mid mucaarad ah dhegeystayaal inaan kala qaadno raila odinga asaga markaasi mucaaradnimo ay wadanka markaas opposition ayuu caadi ahaan cid weliba markaasi ku ogay saqiirka ama kabiirka xitaa qofka weyn iyo qofka yar wuu ka ogaa laakiin hadda meel lagu tilmaami karaa markaasi ma jirto asagana xitaa markaas iskuma tilmaami qof mucaarada laakiin wuxuu iminkan kaga shaqeynaya uu leeyahay isbedel xoogan markaas inaan la imaano la keeno ee aan markaasi aniga madaxweynaha haddaba dabcan inkastoo arrintan ay ka- ee kaalinta ay la taala dadka shacabka sidoo kalena ayaga marka codkooda kuuruqooda ay dhiiban doonaan cidda doonana markaasi ay taageeri karaan muscabow ayaa hadda waxaa la iskaga fadhiya la iskala joogaa waa sidee waxyaanihii markaasi la rabay in isbedel uu kala imaado ama ay la imaato ama isbedel markaas inay la wada imaadaan madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga halkeenuu gaabadka uu ka jiraa maxaana isbedel ah maxaana lagu dhaqaaqay maxaana markaasi dadka shacabka ay ka filinayeen haddii markaasi iminkan aad loogu mashxarade- mashxaradeynaye labada dhinac oo markaas loo soo cabtimayay oo loo soo dhaweynayay in ay markaasi midoobaan dhammaantood laakiin halkaas maxaa ka baxay waa su-aasha lisweydiinayo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal intaan markaasi dhegeystayaasha mascaw qaadka telefoonada aan siinin Een, ma- mala socdaan dhegeystayaasha in aan markaasi loo keenay saliid markaasi qiimo wanaagsan saliid markaasi isbedel kuu keeni karto saliid markaasi qof waliba in badan uu raadinayay saliida waa saliida markaasi dhegeystayaal mid cuntada lagu karsana ma aha dhegeyste haatan haddii aad markaasi qabto mid ka mid ah ee, dabcan qeybaha ee, ee, dhegeystayaal lagaa doonayo qofka inuu jirkaada waxyaala dhibaato uu ka qabo Ma- dabcan ma qabtaa saaxib xanuun iyo weliba arrimaha ee, xal markaasi aad u baahan tahay in lagaa gaaro maxa ma ku xanuunayaan jilbaha dhabarka iyo weliba murqaha mala mala daala dhacaysa eh, cagabararka daal iyo xubnaha eh, xanuun iyo weliba welgu eh, iyo iyo wel- iyo welwel Ah, dabcan iminkan waxaa lagu keenay saliidda eh, fagin plus fagin plus waa saliid markaasi caawinayso dhammaan oday eh, dabcan ka caawinayso dadka waaweyn ee odayaasha fagin plus waa saliid markaas xubnaha lag- eh, dabcan looga sameeyey eh, dabcan xabasowda eh, qorafe heel iyo sidoo kale daawooyin kale oo markaasi laisku dardaray dhegeysa si markaasi qofka bukaanka qofka xanuunka markaasi murqaha ka sheeganayo in ay ay ka shaafiso allah wax shaafiyaya saliidda virgin plus waa dabiici waxaana markaasi ansixisanaanta dowladda ee markaasi xaqiijinta tayeynta badeecooyinka ee caps waxaana soo saartay habrad waa hab waa har waa harblat limited ee fadhigeeduna yahay magaalada mombasa virgin plus waxaana daawo la isku halayn karo taas oo ka caawinayso murqa xanuunka jilib xanuunka ama xanuunada dadka markaas weyn iyo dad- dadka yaryar ee markaasi ku dhaca sida luga bararka hablaha uurka leh dhabar xanuunka dadka waaweyn kala goyska ee neerfaha dhabarka iyo weliba la- iyo weliba lafaha waxay sidoo kale dejisaa bararkana halkaas ay ka dejisaa dhegibsan waana fijin plus waxaa markaasi laga heli karaa eh, waa eh, eh, hyp- eh, hypal- eh, eh, waa h and k global cosmetic sasa mall shop 26 moy avenue europe crescent medical aid pharmacy next to jamia mos ayaa sidoo kale ka heli kartaa dhegeystayaal pharmacical chemist south sea opposite masjid nuur ayaa ama kasoo jeedka masjid nuur ayaa ka heli kartaa dhanka south sea haddaad ku sugan tahay xalana pharmacy slee jam street ayaa ka heli kartaa raaxa lea pity and cosmetic shop 21 madina mall ayaad ka heli kartaa waa dukaanka madina mall oo asagana raaxa leyo loo yaqaano dhegeystayaal dukaanka lambarkiisuna u yahay koob iyo labaatan ayaa ka heli kartaa fadma breakdolls ayaa iyadana ka heli kartaa mogoya south sea ayaa ka heli kartaa dhegeystayaal house olive ayaa markaasi ka heli kartaa six street dhegeystayaal kasoo waxaa wuxuuna ku xogaa masaajidka sixka dhegeystayaal wixii faahfaahin fadlan dheeraada kala xiriir eber toddoba eber lix saddex shan waa eber toddoba eber lix eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex haddaa mar kale lambarka kugu celiya dhegeystayaal haddii aad dhabar xanuun qarto haddii aad lagu xanuun qabto haddii markaasi dabcan xanuuno fara badan ay kala duwan aad qabto cagabarar iyo waxyaala kala duwan oo jirkaada ku imaanayo oo ku saabsan xubno xanuunka dhegeystayaal waxaa markaas nagaa doonaya inaad saliida fagin plus aad ka faaidaysto lambarkana ayaa mar kale kugu celinaya waa eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex lambarkan kugu celina waa eber toddobo eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex dhegeysteena soowac waxaad markaasi fursad u helaysaa inaad markaasi ku guuleysato saliida ee fagin plus dhegeystayaal balqaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonada dhegeystayaasha ay kala duwan meel walba naga dhegeysanayaan ayaa minkan fursad u siinaynaa si markaasi waqtiga inta yar ay noo soo hartay labaatanka daqiiqa ay markaasi aan fursad ugu sino fikirkooda aragtidooda iyo weliba qodobka dooda saaka sidoo kalena muscabow dhegeystayaasha waxaan siinaynaa saliid saaka iyo sidoo kale airtel kaar ah ayaa la siinayaa dhegeystayaasha waa saliid iyo kaar laakiin hadda ma aha waa qeybaha dambe cid weliba fikirkeeda aragtideeda ayaa markaas iminkan kaga rabnaa inay barnaamijka kaga dhiibtaan saaka waxaa laga hadlayaa dhegeystayaal afar sana kasoo wareegtay sana guuradii markaasi raila odinga iyo madaxweyne uhuru kenyatta isku keentay heshiiskan iminkan ay ku naaloonayaan heshiiska markaas ay ku wada shaqeynayaan maxaa isbedel maxaa gaabad ku imaaday waa sida waxyaalaha markaas raila odinga laga filayay waa sida waxyaalihii markaas dowladda uu ku mucaaradayay iminkan haddii xitaa sida aada ugu dhigyaha dowladda weli mau ka mucaaradaa mauna kala taliyaa maxaa sidoo kale deymaha faraha badan oo in badan dowladda markaasi uu ku dhaliili jiray iminkan uu afka uga qabsaday dabcan maxaa isbedel ah maxaa horumar ah sidoo kale buuqii qayladii waxyaalihii faraha badnaa ma yaraadeen waa sida rajada markaas iminkana raila ay gelin karto hanshek ilaan wax waliba rajaa laga sugayaa ilaan haddii wax lagu dhaqaaqo wixii ay soconayaan qofka markaas waxaa laga doonaya rajada markaas xigta oo qofka ku tilaabsan kara rajo sidee noocee markaasi uu aada uga filanaya madaxa xisbiga jubli waa dabcan waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta xisbul xaakimka iminkan talada haye ee uhuru kenyatta dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarka mar kale kugu celinaya dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal cid waliba fikirkeeda muscab darad waxaa lagu haystay lilahaa muscabow dad qaar ayaa barnaamijka ka qayb qaataan oo anaga fursad uma helno muscab xitaa wuu ogyahay halkan wuu u fariistaa muscab qof waliba anaga lambar halkan kama aragno cidaan doonana kama qabno dabcan laba qof ayaa markaas ugu eedeynay leeyihiin dadki aad garanaysin oo keli ah ayaa markaas barnaamijka siisaan
horta farsamada aniga ma fariyo marka u hore marka u hore horta farsamada ma fadhiyo muscab ma fadhiyo kolley haddii la is eedeynaya yuusuf aa la eedeynaya laakiinse aan u doodo yuusuf oo runta haddaan sheego anagu kolley ma arkeyno qofkana soo wacayo waa iska qabanayna yacni gees waa ku xallaanka u socnaa labada number kii lasoo wacayaan qabanayna yuusuf numberkaadaan garanaynin walaa messajkaadaan arkaynin walaa cidduu yahay ayaana garanayn marka hadday gacanta kugu dhacdo waa falilaahi alxamdu hadday kugu dhicbayso iska sug laakiin waxaa leeyahay yuusufow cidaad garanaysaan oo keliya miyaad ka qabataan maxaa intaasoo maraan soo qaraacnay soo qaraacnay soo qaraacnay maba helayno salaada waxaa barnaamijka waxaa dhegeystaan ilaa iyo wax ku dhow saddex dhibic shan milyan oo qofa dhegeystaan soo xuliba markii kenya soomaaliya etoobiya qeybaheeda kala duwan guud ahaan wadanka intaas qofaa dhegeysana qof qof waliba isku daya inuu barnaamij ka qayb qaato isku daya ilaan dadka way kala duwan yihiin kuwa fikrad qabaa kuwa fikrad qabin kuwa fikradiisa nooc kale ah kuwa si kale u arkay kuwa si u arkaynin kuwa markaas sheegayan kuwan maxay sheegayaan leeyahay nooc waliba bini-aadankaa sidaa iska ah laakiin anaga halka waxaan u fadhiyan si aan dadka waxyaalaha wadanka ka socdo aan keli aan ka dabageyno ilan ayagana qayb bay ka yihiin Mhm.
ilan fikirkoodana loo baahan yahay Mhm.
ilan dadka haddii markaa fikirkaada adiga adhiibato qof kale aad ka gado waxaa hubaala inaad qofkaas wax aad ka bedeshay Mhm.
oo fikirka yar adhiibata laga yaabo qofka inuu isbedel xoogan uu ku keeno deegaankiisa ama tuuladiisa ama meeshiisa uu degan yahay ama countigiisa ha yusufow ee, la- saa sheegtay ee, waxay leeyihiin waxaa tiri dhegeystayaasha qaar waxay ku andacoonayaan in ee, asxaab qaar aad siiso fursada laakiin waxa lagu kala duwan yahay waxaa weeye laga yaabo halka markaa in toban qof ama in ka badan ay telefoonka soo beegsanayso aadiya kuma suurtagelayo inaa kusoo galo biziya lagu leeyahay laakiin asxaabta la leeyahay mar walba la siiyaa saan rajeynaya waa asxaab aan ka quusanin inay soo wacaan oo maanta dhan kusoo celinayo laakiin ilaan hal mar haddaad soo wacda bizi lu dhawaa iska joogto ee, mar dambe ha sugin inuu kusoo galo qofkii maanta dhan kusoo celcelinaya Mhm.
ayaa laga yaaba hal mar inuu fursad u hel usoo galo aadiya marka arrintaas si ay jirtaa yuusuf dhegeystayaasha waa haddii aan tahay ka eber daba toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nambarkaas dhammaan na xadida ama na qabtaa gaadno. hagaag balse saaxiibada ugu hore star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma waan salaamayaa dhammaantiin muscab wuu isdifaace dameel un ka baxaday
yusufa laakiin yusuf isagan anaa difaacayaayo waa ka xumahay qadkaa ka go-ay saaxiibkaasi dhegeystaha xiga Hello.
sii soo dhow saaxib
waa dhowlay saaxib asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma waa fiicantihiin adiga yuusuf bakat si wanaagsan maxamuud daahir dhaqane ha maxamuud oo kusoo dhaweyneynaa waan sii soo dhaweyna anigana niyo waxaa weye horta eed ma jirtee haye haye dadka waxaa weye aniga hadda wax badan baan garaacay haye idinkana waa iska sheekeysanaysano barnaamijka iska haysid haye marka taas waye dadku waxay la dhihi nimanka maxaa iga qabanayay ha telefoonkana busy ayuu ugu badan yahay dabcan biisi u badan yahay marka waxaan leeyahay dadka taas wax dhib male Mhm.
ha laga gudbo aan dhihi lahay taas eed male sax sax markaan barnaamijka u gada galo Mhm.
Eh, horta rayla hal asag iyo uhuru markay sameeyeen wuxugu nabad baa imaatay waa garta waayo rabshadii iyo dhibaatadii faraha badneed waa qawowday way qabowday haye
laakiin wax faa'iido ood waddankii ugu imaaday Mhm.
ma jiro maxaa yeele burka dhaxaalka iyo raashinka intaas cirku isku sii daray lacagtii deyntu way ka dartay Mhm.
waa un la dheeniyo waxaad yeeli asagana wuxuu la qaalinaya lacag la-aan buu ahaa Mhm.
waxaa noo dhaantay annaga macaarinimadiisa war intaa lala mareey intaa lala mareey waa kanay dadweyne taasaa faa'iido u eh haye had wax la sheegayba male wixii aayar maa la kala goosan Mhm.
waddankii sicir barar maaha waa hadda lacag la-aan baa ka jirta waa garta xoolii suuq male raashiinkii subax kastaa uu kasii dari marka wallaahi dee laakiin dhibaatadii iyo waddankii ishaystay iyo qayladii uhuru asaga siduu rabay uu helay Mhm.
waayo inuu qabo wax ku cunu buu rabo un aayar oon lagu qaylin Mhm.
asaga baa ka faa'iida aan dhihi karaa aniga hadda dadweyne wax faa'iido hadda uga imaaday Mhm.
ma jirto maxaa yeele mar haddii raashiinkii iyo wixii oo dhan cirka uu jiro Mhm.
laqaalihiina laleeyahay hoos u dhao lacagtii baa lagu soo bixi lahay hadda dadkii horaa xoolaa hataa bixmitar gadan jiray lacaga waa laleeyahin bay leeyihin ha walaahi jaan baa iska jira hadda laakiin ayaga labadooda way ka faa'iideen oo maxaa yeele ninkane aayar lacag qabow buu iska helay haye kana qayladii habeenkii uu hurdaynin baa laga laga daayo oo si fiican buu seexanaya marka hawshaasi guud waxay ahayd ee, faa'iido laba shaqsi laba shaksiyan baa ahayd maxaa yeele wax wadanka da faa'iida ana saan u arko waa fikirkey Mhm. waa fahansan dadka oo kala fikir dukoyda ma ogtahay sax sax sax ana saan u arko oo laba nin oo shaksi oo kala faa'iido sidaa baan u arkaa waa asalaamu garta calaykum calaykum asalaam maxamuud waa mahadsan yahay jaara naga soo wacay yusuf waa maqashaa the deal between two people ayaa leeyahay ya yusuf waa aamusay dhegeystaha xigasi yusuf وعليكم السلام calaykum asalaam waraxma والله عمرك صباحي بلاني soo dhow maxamed nuur والله يا صاحب يقول السلام عليك بقت si la mid ah
waxaa isla aniga hayn sheega aha
waa fiican baa laga faa'iiday haye maxaa laga faa'iiday wax weyn nabadgelyo wanaag iyo isdhexgal laga faa'iiday ma garat haye
marka waxaa kalaad laga faa'iiday inaad dadka ee nabad ku noolaan karaan wadajar noqon karaan ma garat mhm oo qofkuna fikir qaadan kara fikirna iska bedeli kara aad iyo aad madaxweynaha markuu waddanka fiiriyey mhm wuu isbedelay ma garate haye
wuu iska bedelay waddanka meesha u socdo ogaaday haye
marka waxyaalo badan baa laisku dayay waxyaalo ba- arqaabad badan waa ka hor imaadeen marka ana waxaa is leeyahay afarta sano ee labadaa nin heshiiska ahayn wax weyn baa laga bed- eh, laga faa'iidaystay ee ma da- ma dalka ka faa'iiday mise labadooda ayaa ka faa'iiday dalkaa ka faa'iiday dalka dalka ayaga waxba kama faa'idin haye
oo sababa madaxweynaha uu ku faa'iidaystay ahaan horta eh, xukunka hadduu ninkaan la heshin lahayn wadanka qalqal lahaa xukunkiisa qalqal baa noqon lahaa ma garat haye
laakiin haddii ninkii la heshiiyey xukunkiisa toos buu ku dhammaanaya sharaf baa ugu dhammaanaya Mhm.
ninkan wuxuu ku faa'iidaynaa inuu systemkii galo oo wadankii shacabiyad helo oo madaxweynihii garabsiga ma garat haye marka labadoodna waa dhan ahaan siyaasi ahaan waa ka faa'iideen shacabka nabadgelyo isdhexgal iyo wanaag baa ayagana ka faa'iideen ma garat Mhm.
marka aniga waxaa leeya- isleeyahay boqolkiiba sagaashan iyo sideed Mhm.
faa'iido maweena khasaare lama arkin aad baa mahadsantay maxamed nuur adaa mooye
halo star f m asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma waa ku salaam muscab waa cumar kheer oo joog magaalada madheer adiga iisu bakad ba waa in zaa'idan in salaamaya waxaa waaye barnaamijkan sab fiican aan ula socdaa ma garad si la mid ah
marka horta dadka waxaan dhihi lahay telefoonada ka cabanaa waxaan waa nasiibe aa baasha idaacaddan intaasan anaga ku xorreyn waxaan waa bc bcdan waa iska caadi waxaan dhihi lahay wax la kala bixinaa ama la kala faquuqa oo dadka laleeyahay ebel iyo ka qab iyo ma jirto haye marka waxaan dhihi lahay horta nin walba nasiibkiisa ha aamina marka ugu horreysa hal isdejiyo aa la isdejiye dadka idaacadda dhegeysana waxaan dhihi lahay ha isdejiyeen horta aad aad baa mahadsan tahay marka waa ga- meebdan oo ahaan sheegna waxaan leeyahay aniga hadda waxaa waaye wadankii wax weyn oo hadda ka faa'iida male nabadgelyo waa la helaya balse laakiin wax weyn oo laga faa'iida male maxaa yeelay macaarad iyo dawlad marka ay iska hor imaatiyah wax laga faa'iidaa waddanka faa'iida haye marka ahaan sheegto dad ba dad oo qayb ah, yaraa ka faa'iidaysatay oo ruutona waxaa waaye arrintiisa meel xun ah horta looga tagay ma garad haye
marka aniga waxaan dhihi lahay ballantii aad uhuru qaaday oo hore ha ka soo baxaan dhihi lahay oo ninka saaxiibkiisa ha dhisaan dhihi lahay ninkan waxaa waaye macaarada isku hayeen iyo ninkan hadda gacantaas ay ku heshiiyeen ma wax kale oo hadda faa'iida keeni ma lehine waxaan dhihi lahay in ruuta ha dhis ballanta ha ka soo baxaan dhihi lahay waanan salaanaa adiin dhegeystayaal kulli aad baa mahadsan saaxib star f m halo
Hello.
soo dhow
Salaam calaykum.
calaykum asalaam waraxma
Waa Xuseen oo jooga xagar jirin.
haye xuseen soo dhow barnaamijka gudagal
Aba waan ku salaamay.
Mhm.
Salaam bacdigeed.
aa
Horta midda dadweynaha xaggiisa ka imaataan inaga raali gelinaya.
Mhm.
Waayo dad badan baa meejani togsiigsanaya oo nin walba meel buu telefoon ka dirsanaya lambarkan buu garaaci waxaana waa iska biis mooyi wax hadda ku xumeen oo inaga xaggiina ka imaada maaha.
aad iyo aad dhegeystayaasha way fahmeynayaan filaya laakiin se hadda
Haa.
Mhm.
Nin handuu meel joogana sidaan baa loo xaaxaagan una mas-uul kasta uu yahay una la eedi un.
haa Eedaas sababtan ka meel diina ka raali aada.
aad iyo aad baa mahadsan tahay
Midda kale Mhm.
ninkan Raila la yiraahdo dhaxa asoo horta ana wax buu noo hayaa maahan wax ka horta uu maas wadanka wax u galay buusan xisiin ahaan hadaan ku dhaho han sheeka miya
aa haye nin wuxuu aslan badabdeaya hadduu helo Mhm.
maxaa ka maqan oo kale uu raadin haye muxuu dadiyay wuxuu dadaya inuu meel madaxa la galo oo dawladda uu wax ka noqdo laakiin taas waa dan shakhsi soo maahan
dantiisa shaksi markay sidaas tahay haa
dadweynuhu u qaylinaya oo lahaa meejana wax la mariyo intaa wax laga xalay wixii la xelayo dhan ba asaga horta la yiri bal idan wax ka ogow haye
ama waxa ninkan ha la xado ama gaar ahaan waxba ha uga arkay laakiin horta fahamkii way isfahmeen labada nin oo kala maqnaayeen way isfahmeen Mhm.
labada qof haddii isfahmeenna dadweynuhu iyo dalkiiba Mhm.
meesha nabadgelyuu ka heli haye
dhaqaalka horaanba u burburo oo corona baa jiray oo dhaqaal maba jira wa- adduunka oo dhan bay middaa ka dhacday Mhm.
laakiin anaga ahaan haddii la yidhahda raaciyadan kenya Mhm.
waxay heshay nabadgelye ballaaran bay heshay hadda nafteeda nabadgelyadii baa la qaahuhaa dadweynihii marka hore kala taagnaa haddii la isku soo dhaweeya oo la yidhaahdo waradaysanaba dan inagu jirtaa oo dawladdii ay ka mid tahay haa
oo meesha dan weyn baa ka soo baxday haye
aan ahaantayda sidaan u arko ninkan raila isaga duurkuu galo hadda macaarad buu iska noqdo oo ninka aan wax ka sugayna maalintii dawladda ay soo dhismatay iyo maanta inta udhexaysa intaan buu duurkan ku jiraa uu qaylinayaan waa garta marka eh, si guud han sheek waa laga faa'iiday ee leedahay فائد فائد فائد أبو فائد بلوغ فائدة وأنا خسران aad baa umahadsan tahay xuseen si la mid ah kaa qaadnay dhegeystayaasha kale ee wicitaanada ku jiraan siinaynaa fursadda warka ka hor saaxiib kale qadka ku jira haddii aad siisid star f m hallow soo dhowo وعليكم السلام ورحمة أكحم هاي قد كاكا غيري استاسي استعرفهم هلو هلو هلو أكسر بينا
maxaan doortay inuu joogo raamo هاي محمد سودو
barnaamij maxaa laga hadlaya أكحم هاي محمد محمد أنا برامج كلا سعونين وأنا أو علن دونا هلو استعرفهم وعليكم السلام ورحمة hagaag dhegeystahaasi isna qadka ayaa ka go-ay mar kale dhegeystayaasha kale ayaan u gudgalaynaa star f m hallow hallow dhegeyste
هلو ستايل فين soo dhowow
ودابا مسعب صاحب وسعيد عبد الله اسلام الفجار عن كتبنا aan kusoo dhaweynaynaa saciid
اي قلب كتاب وان لسعب هادين وقلب بل aha
horta labada kun iyo sideed iyo tobankii raila amaro odinga ajudaari hore dalka iyo mudanaya uhuru kenyatta madaxweynaha qaranka markii markii ay gacan qaadeen wadanka waxyaalo fara badan ayaa iska bedelay Eh, heshiiskooda kadib wadanka waxaa kale xasiloona dhanka siyaasadda ah Eh, in- inkastoon isdhihi karin dhanka ganacsiga iyo bulshada horumarkii inkastoo sidii la rabay ay ahayn laakiin wadanka waa degay eh, xasi- xasiloon la-aan ka jirta marka hore labada kun iyo sideed iyo tobankii labada kun iyo todoba iyo toban maraa lagu sigta inay wadanka aada burburo oo raila amolo odinga iyo taageeraalkiisa ay waqt- waqti walba isugu soo baxayan wadooyinka toddobaadka laba jeer oo meesha rabshada ay ka dhacayeen heshiiska kadib eh, waxyaabo fara badan ayaa iska bedelay balse animada aan ku dhaliilay heshiiskooda waxay tahay in ay raila ah dowlad ku dhex milmay kaalinta mucaaradnimadaas gaday marka dowlad iyo mucaarad markii la dhaan markay iska soo horjeedaan xoogaha shacabka u run sidaas ah, ninka saaidka aadseege reer haye
marka raila amalo odinka waxaa iska hadli jiray san kole markii ay dhacdo dabeecada ay kor u kacday sidaa hadda waxaas moodaa in iska musiiba haye ilaan madaxweynaha xiriir laleeyahay oo ay heshiis yihiin oo ay heshiis yihiin marka waxay ku heshiiyeen hadda annaga ma sheegi karna balse waxaan na leeyahay haddaan twenty twenty two as kursiga ku taageer rabaa maadaama hadda madaxweynaha as xaqiijiyeen isku taageera balse heshiiskooda hoose nafka ma warqabin maanta haye
marka madda ruuta ma jirin galana ruuta hadda waxaan ba dheelay aniga hadda ballankii laga qaaday inkastoo laga baxay waa nin kenyana shacabka kulley isaga uhuru shacab gacanaha qabana ma haya ruuta aniga taageero ah kulli baan taageeri doonaa balse ana waxaa iga isticmaad hadda inay aad madaxweyne ruuta eh, madaxweyne ku-xigeenka as madaxweynaha la tagab cudurka taageeray
yaa taageeranaya ruto ruuta inay siyaasada iskaga heraan ba jeclaan lahayd ana hadda oo ninkan raila amalo odinga loo dayay shantan sano maadaama aad shan jeer soo tartamay hadda aad nin oday as yahay toddobaatan iyo sagaal oo u bixsan dad sideetanka wax yaraa ugu dhiman marka waxaan leeyahay doqan in la sugo siyaas ficneed laakiin ruto isna wuxuu leeyahay wiil yar ayaan nahay dalka ayaan doonaya inaan wax u qabto haa ruuta waa wiil yar ee waqti walba soo istaagi karaa balse doqan fursad ugu dambeyso waa sida la sheegahay marka waxaan leeyahay in doqan lagu sabar siyaas ficneed maadaama wadankaas xaq ku leeyahay oo wadanka waxyaalo fara badan kasoo qabtay afar jeerna la qalday oo hadda qaladkiisa nin kasta gadaal u siida saxraa ayman oo marka dowladdaas waxyaalo fara badan isbedel ay ku sameeyeen intaan sanana waxaan jeclaan lahaa in doqon lagu sootiye wax ka qabta ama isqabanin ana hadda waaba taageersanay raila midaan ku taageersana waxay tahay mudane madax- madaxweynihii hore sibaake Mhm.
somamaradan nin nin oday ayuu ahaa tobanka sano wadanka xukumaya waa la waay sida wadanka meesha aad gaarsiiyey shirkada safaricom waxaa lagu hadlaji waqtiga imaanaya sideed jirna lagu hadlaya ay hal shirin ayaa keenay shaqaalihii kale wadankan waxbarashada balaasha iska dhigay ammaan waa la haystay ninkan hadda mudane uhuru kenyatta markii aad soo galay twenty thirteen ha
tobanka sano waa la qarimay wadanka deymo fara badan aa lagu yeeshtay ee ganacsiga hoos u dhacay badeecooyinka sare ay u kaceen kenyaanka masaakiinta wax walba waa lagu qaaliyey waxaa la gooya laaqaan lahay marka ninka dhalinyarada aan waxaan bas leeyahay ninka odayga noo dhaamaba raila oday waa kibaakin odaas tahay odayaasha ballaan dooran ah
aad baa mahadsan saciid saciid waa mahadsan yahay warka ka hor dhegeystaha ugu dambe haddii aan siiyo hallow star f m
haa maxaan abdasan raamo joogo magacaaga
maxamed abdasan haye maxamed soon kusoo dhaweynaa
maxaa aad aad laga hadlaya horta mugu waraysa barnaamijka lama socotid miya
lama socon dhexdaan kusoo galay shacabka waa ka dabagelaynaa dhegeystaasi hadduu iba raalli ka noqdo warkii ay dhegeysan doontaan dhegeystayaal Een, bal dhegeystayaal iyo ogolaada aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan waana saliidda fijin plus dhegeystayaal haddaan hadda markaas kusoo dabcan kuusoo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana fijin plus ma- xanuun ma qabtaa jilba xanuun dhabar xanuun iyo marqo xanuun mala daala dhacaysaa cagarbar daal iyo xubno xanuun walwal iyo arrimo kale oo markaasi saliidan ayaa markaasi kaa walbaltiraysaa fijin plus waa saliid markaasi kaa caawinayso dhammaan ama sidoo kale kaa caawinayso dadka odayaasha fijin plus waa saliid markaas xubnaha laga dabcan waxyaalo fara badan laisku dardar laga sameeyo sida xaba sawda qorfe iyo heel iyo weliba daawooyin kale saliida saliida fijin plus waa dabiici waxaana ansixiyey laanta dowladda markaasi xaqiijinta ee tayada badeecooyinka caps waana soo waxaana soo saartay Har- haraplat limited ee fadhigeedu yahay magaalada mombasa fijin plus waa da- waa dabcan waa daawo la isku halayn karo waa taasoo kaa caawinayso murqa xanuunka jilba xanuunka dadka waaweyn iyo weliba dadka yaryar luga bararka hablaha uurka leh dhabar xanuunka dadka waaweyn kala goyska neerfaha dhabarka iyo weliba lafaha waxaa sidoo kale dejinaysa bararka fijin plus waxaa markaas laga heli karaa sida eh, gobol waa dabcan haykel waa hk waa waa h and k global cosmetic sasa mall shop waa lix iyo labaatan moy avenue ay ka helaysa crescent medical aid pharmacy next to jamia mos ayaad ka heli kartaa eh, pharmacical pharmacist eh, chemist south sea oo kasoo horjeedka masjidka nuur halane pharmacy isli jam street ay ka heli kartaa raha leo fit cosmetic eh, koob iyo labaatan waa sh- waa eh, dukaanka lambarkiisa yahay koob iyo labaatan medina mall eh, fatima Br- eh, bredols eh, magoya south sea iyo house olive oo lix ah ah, waa dabcan eh, six street dhegeystayaal ama wadada lixaad isli eh, k- eh, dhinaca markaasi eh, masaajidka sixka wixii faahfaahin fadlan kala xiriir lambarkan eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex dhegeyste qeybaha dambe waxaan ku siin doonaa saliid qof dhegeysta ayaan siin doonaa saliidan fijin plus si markaasi dadkiisa ehladiisa qaraaba ee asaga haddiiba xanuuno qaar uu qabo uu iskaga daaweeyey dhegeysta gabadeen soo garabar dhegeystayaasha qaadka telefoonada intaanan siin dhegeysanaan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka war farxad leh eyatel ay ku keentay adeega xawliga ee dheer foji adeega eyatel ayaa sii xoojinaysa adeega foji oo aad markaasi ka helaysa ismamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinayaa adeegan dhegeyste waa mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka ma aha mid markaasi kaa go-ay ka dhiwaay facebooka sidoo kale whatsappka instagram-ka whatsappka wax weliba aad doonayso je- jeceshahay qeydka internetka halkaasi waa lagaa dhammaystiri oo waxba markaasi ciila isku dilin oo farta ha qaniinin taasi warkeeda ha ku daayo haddaad wax markaasi soo dejinayso sidoo kale ha- si de- eh, haddaad wax soo dejisanayso dhegeyste si fudud ayuu markaasi kugu soo degaya waayo maba aha mid culays ah dhegeysa maanta ku biir qadka telefoonka casriga ee telteg laanta kugu dhowa ee airtel soona qabso lafta ee telefoji xasuusnow waxaa markaasi laga doonaya inaad markaasi la timid kaarka aqoonsiga oo aad markaasi dukaanka airtel haddii aad doonayso asxaabta iyo helada qaraabada inaad markaasi qayb lama- la noqotid internet airtel foji wuxuu markaasi ka caawinayaa inaad ka daawato waxyaabo badan sida inaad markaasi daawato xirfadaha aad markaasi ka barato sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan cashiradooda dhegeyste nasoo waco noo sheeg waxaad markaasi kaga faaideysan karta adeelka airtel four g waxaad markaasi fursad u helaysaa inaad guulaysato noqoto bal haddaba nala wadaag si aad u he- si aad u- u- sida markaasi uu yahay adeega airtel four g dhegeyse gormaad si wanaagsan aad uga faaideysan kartaa adeega four g waa mid markaas waa- waa markaad aad leedahay telefoon casri ah maanta oo soo iibso telefoon smartphone ah oo qadka telefoonka ama telefoonada markaasi kala duwan aad uga aad dabcan wanaagsan oo sidoo kale aad kula jahan qaadi karto duniyadan casriyooday dhegeystayaal oo sidoo kale horumar aad ku gaari karto dhegeysta maanta fursad ayaa haysataa oo maanta ka faa'iideyso inaad markaasi kaga faa'iideysto waxyaalaha markaasi kala duwan in aad dhegeysaa dunida sidoo kale la qabsato oo qadka waa lagaa dhamaystiray meel walba aad joogto meel walba cagta aad dhegeyso dhegeystayaal waa tahay dhegeysta haddaba telefoonkaasi soo qabso iyadoo qeybaha dambana dhegeystayaasha aan markaasi ah, ka qaban doono bal haddaba waxaa kaga faa'iideystay iyo waxaa markaasi uu kusoo kordhiyey ayaa inoo sharaxi doontaa hadduu ay bahraali ka noqdo dhegeystayaal aan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka arrimaha xaaladda dalka arrimaha wadanka markaasi quseeya iyo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madax xisbiga odm raila odinga oo hanshik maanta waqtigii markaasi gacanqaadka heshiiskii ay wada gaareen labadi kun iyo sideed iyo tobankii maanta laga joogo afar- afar sana isbedel maxaa ku yimid maxaa markaasi gaabad ah Haddi- waa sidee hanaankii markaasi laga rabay raila odinga in markaasi dowladda waxaalii ku dhalin jiray iminkan inuu wax ka bedelo haddaba rajada uu ka qabo madaxweynaha waa mid markaasi is- laisku haleyn kara iyadoo markaasi bilooyin ay ka dhiman yihiin doorashada guud ee wadanka markaasi ka dhacayso maxayna tahay waxyaalaha markaasi iminkan hadafkoodii iyo sheekadoodii markaasi labada kun ay ku heshiiyeen arrimaha qorsoodii u ahaa halka waxyaalaha kale markaasi kenyaanka mandaadka shacabka ama warbaahinta ay la wadaageen waa sidee waxaana markaas aad ka fadhin karto ibar toddoba ibar labo saddex shan ibar ibar sagaal ibar ibar toddoba sideed ibar hal ibar shan hal ibar shan khadka telefoonka dhegeystaha ku jiro ayaan siinayaa dhegeystaha waa ibar toddoba ibar labo saddex shan ibar ibar sagaal ibar ibar toddoba sideed ibar hal ibar shan hal ibar shan waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawow salaama walaal magacaaga walaal barfuuna kiisoo adiga dhegeystayaasha macmud cabdilaanti xisee waaye laal soo dhowow walaale
waan dhahayso horta kulley wax kastaba waa ha iska cabirsi lahay waxaa waaye dhegeystayaal kulley waa qanceen aan u malaynaa kuwi waa dalii shaqadeen maasha allah dhegeystayaal aada u qiimo badan oo ku xiran idaacadda kulley idinkana kulley waa un bini-aadanka waa iska saase kulley waxaan dhihi lahay madaxweynaha iyo madax- iyo guriga haylaasa gacan qaadka kulley waxyaalo fara badan ayaa ku daboolmay aan dhihi karaa aniga haye
oo waxaa kamaheeda kulley waaba aad baa dhagaha loo taga waxaa laislahaayba maxaa dhici doona kulleyso inkastoo macnaha dhaqaalihii iyo waxyaalaha hoos u dhacay ay jireen oo shibkaas ay wax xogoo hoos u dhac imaada laakiin aad iyo aad wallahi arrintaas aad ay u fiicneed oo hayl waxda dhibka dhici lahay inbaa ilaahay naga dabool walaal barka wanaagsan aan ku leeyahay waa tahay aad ba mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka waa ka xumahay dhegeystayaal intaanan dhegeystayaasha kale aan siisin qadka telefoonada ah dhegeystayaal soo qabsa maanta ee saliida fijin plus Ah, saaxiibayaal kaar xanuun ama kor xanuun iyo weliba arrimaha ayaa haddii ay markaasi ku daashadeen ama dhibaato fara badan ay jirkaada u qeybo qaar ay ku xanuunayaan ma ka xanuunayaan jilbaha dhabarka iyo weliba murqaha malada la dhacaysa cawagar bararka iyo weliba daal iyo xubno xanuun hawalwalin oo xalkeeda markaas waa lagu helo waxaana ku hays- waxaana ku haysa saliida virgin plus virgin plus waa saliid markaas caawinaysa dhammaan ama ka caawinaysa dadka markaasi kor xanuunka qaba weliba dadka odayaasha virgin plus waa saliid xubno markaasi ama sidoo kale laga kala sameeyey xabad sawda ee, ee, sidoo kale qurfa ah iyo heyl iyo weliba s- daawooyin kale oo markaasi laiskugu daray oo markaasi qofka ka caawin karto fijin plus jirka xanuunka ee kor xanuunka saliida fijin plus oo dabiici waxaana markaasi ansixisay laanta dowladda eh, ee xaqiijisay tayanta badeecooyinka caps waxaana soo saartay herblat limited oo fadhigeedu uu yahay magaalada mombasa fijin plus waa daawo markaas laisku haleyn karo taasoo ka caawinaysa murqa xanuunka jilba xanuunka dadka weyn iyo weliba dadka yaryar laguna ba- dabcan lugaha bararka hablaha uurka leh dhabar xanuunka dadka waaweyn kala goyska neerfaha dhabarka iyo weliba eh, lafaha waxaa sidoo kale dejinaysa bararka virgin plus waxaa markaas laga heli karaa h k l waa h k eh, glo- waa global cosmetic sasa mall shop 26 moy avenue crescent eh, waa crescent eh, medical aid eh, pharmacy next to jamia mos halka sidoo kale aad ka heli karto fa- een, pharmazol kamisoc opposite masjidul nuur halane pharmacy isli jam street Al- raaha leo pt and cosmetic shop 21 madina mall fatma bradles eh, mogoya south sea house of olive 6 street next to mosque dhegeyso wixii faahfaahina fadlan kala xiriir eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex eber toddoba eber laba waa eber toddoba eber lix saddex afar shan sad- sagaal saddex saddex lambarka mar kale aan kugu celiyo eber toddoba eber lix saddex afar shan sagaal saddex saddex dhegeysteena soo wax waxaad mar fursad u helaysaa inaad markaasi ku guulaysato saliida fijin plus dhegeystayaal gabagabada ayaan soo gaarnay iyadoo dhegeystayaasha muscab oo qeybaha haddaba fursadaan u siinayno ee qof waxaan rabanaa markaasi kala- laba qof oo kala duwan mid markaasi inuu qof dhegeysta oo saliid uu ku guulaysto halka qofka la kaarka ee shirkadda isgaarsiinta ee telefoji uu ku guulaysto dhegeystayaal laakiin macluumaad kooban ayaa qof walba markaasi laga doonayaa waxaan markaasi la sheegayo adiga iyo weliba shirkadda isgaarsiinta airtel laakiin marka hore bal arrimaha dhanka siyaasadda iyo weliba dhegeystayaasha een, arrimaha markaasi iminkan afarta sane kasoo wareegtay walaal soo dhow magacaaga
السلام عليكم wcalaykum salaam أبان نبض واي.
waraxmatullah. abaa بقر مياه.
nabada gaarana soo dhowow
ولا المعانساتي حال كورما alxamdulilah tamaam soo dhowo walaale
كل شيء تمام نقنا الحمد لله رب العالمين Mhm.
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يا رب بان قواب رزقنا أنت أنا أغنى هنا دي رضن باقي جرتا وادولا دي وحجر مؤغن aada iyo aad عن ماليش وسياسة فلا غيلي سنسوحن aha aha aada iyo aad
إن كستنا عن آد ولسي سعونين كل وحن ماليني رتو إيو رايلا أمباون لبلا غينيا aada iyo aad
marka ra'yi ahaan aniga haddaan dhigto gobolka kenya gebigiisa ama noolisa ha noqoto ama gobolada kale ha noqoto gabanayaasha ama samaartay sanatayaasha waxay un gacanta u taagayaan duq rayla ah haye
soomaalida horaan waxay ku maamaahdee way- wayka gowrac dibi ha ku cal- ha ku ha ku calqaatee ha ku quus qaato ehe ha ku quus qaatee aada iyo aad aniga waxaan arkayaa ninkii maaragtay la dhihi jiray soonka wixii ku dhaco kale unbay nimanka ka cararhayaan haye
nin walbana wuxuu leeyahay maarta haddaa maanta aan raa'ila ka hormaata ime lagugu soo caariyaa oo siyaasad lagaa daba keenaa oo falanqayn lagugu sameeyaa oo waxyaalo fara badan tashiin fara badan lagugu iftiimiyaa oo cunaqabateen sida hadda dibadda ugu bixi kari lahay oo kale may kugu dhacdaa marka heshiiskii maxaa laga dhaxlay marka
marka heshiiska waxa laga dhaxlo oo zaa'idale maba jirto heshiiska waa heshiis oon laleeyahay maaragtay bandow eh sidiisaba lagu saaro gafana amase maarata sanadka amase maaragtay wax walbaba lagu handado we oo marka raila iyo uhuru ay la imaadeen aa ula jeedaa marka
raila iyo uhuru baa la imaadantaa iyade haye
marka waxaa waay nin gafan ah oo maanta dawladda ku jiro ama sanadka ha ahaado ama madax sare oo wadanka gudihiisa ee ha ahaado nin kasta waxaa saaran bandow haddii uu uu ka leexdo dhanka raila in maaragtay badda kusoo caariso muka cabsanaya Aha.
oo laga daba kaco aad iyo aad marka waxaan leeyahay cabsida iska dhaaf aan leeyahay aniga gafanayaasha aad baa- daanatayaashan waxaan leeyahay ca- cabsida iska daaya wadanka waa wadan dimuqraatiga waa wadan xor eh waa nin walba codkiisa waa xor inuu dawladdu doonayna uu taageero suu doonaynina uu taageerin xor buu yahay aabbaha nabadda aad baad mahadsan tahay saaxiib jazaakum allahu jazaa oo hataa dhegeystayaal sumaasan yahay Een, dhegeystaha kale dhegeystan intaanan sinin eh, inta kale da- dambe waxaan siinaynaa dadka markaasi guuleystayaasha ah bal aan anagno een, ciddii markaasi ka qayb qaadanaysay iyo cidda kale bal in aan bal ay ayagana isku mid noqdaan Een, intaanan dhegeystayaasha sinin aan mar kale ugu celiyo dhegeystayaasha war farxad leh airtel ayaa markaasi ku keentay adeega xawliga dheer ee four g adeega airtel ayaa markaasi sii xoojiyay adeegyada kala duwan ee four g oo aad markaasi ka heleyso ismaamullada kala duwan meel waliba aad joogto tuulo waliba xaafad waliba meel adiga maanta aad ku sugan tahay dabcan si toosa khadkaasi kuu soo garay adeega four g wuxuu markaasi kuu siinaya adeegyada dhegeysa mid markaasi fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo ugana fadhiisan kara haddaad markaasi muuqaal ka daawanaysaan qaybta markaasi youtube-ka facebook whatsappka ma aha mid markaasi kaaga ogaana istaagayo dad wax markaasi soo dejiisanaysana sidoo kale kuma dhibayo dhegtaada indhahda hal mar bay wada qabanayaan waayo ma baahan mid culays ah dhegeysta maanta oo ku bir qadka telefoonka casriga ah oo ciilba ha ku daaya lafta afartan aqaniini markaasi daa oo laanta markaasi kuugu dhow ee shirkada isgaarsiinta ee eurotech soo qabso kadibna ka- ay dhiigaaga ama kibaandhahaaga la teg halkaasi si aad asxaabta qayb aad markaas ola noqoto kuwa markaasi imikan horumareen dhegeysta sida musacab oo kale isku day inaad markaasi fahmi karto dunidan casriyowday oo wax waliba markaasi toos aad ugala socon karto sida waxyaalaha markaas instagramka twitterka waxyaalaha ka- kala duwan ee ka dhacayo oo arrin kasta maanta oo dhan musacab wuxuu ku mashquulsan yahay wuxuu isticmaalayaa shirkada isgaarsiinta airtel qadka kama istaagayo kama hoos ugama dhacayo internetka airtel ee four g wuxuu markaasi ka caawinaya inaad markaasi ka taa- ka daawato waxyaala fara badan sida markaas inaad ka daawato xirfadaha ee dhegeystayaal waxaa wax ku oolka ku ah wax badan aad ka fahmi karto sidoo kalena carruurta ay sidoo kale ka muraajaceysan karaan cashiradooda layliga cashirada markaas iskuullada looga soo dhiibo cashirada dhegeystayaal ee dugsiyada waxaasoo dhan hooyada iyo aabaha iyo caruurta kale ayaa ka caawinayaan ilaa waa haddii waali- ca- waalidii waalidkii marka hore telefoon iyo casri may haysanin qad markaas inaafna may haysanin ama ku filan may haysanin laakiin imikan waxaasoo dhan waa laga suurtageliyo waana laga shaafiye dhegeysta dhegeysta nasoo waco noo sheeg waxaad markaasi kaga fadhiisan karta adeegaya telefoji waa fursad markaas aad u heleyso inaad ku guuleysano ama guuleysta aad noqo- aad noqoto bal haddaba nala wadaag sida markaas u yahay adeega ee g waa four g dhegeystayaal dhegeyste goor baad si wanaagsan aad uga faaideysan kartaa adeega four g waa markaad haysato ama aad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone oo qadka si wanaagsan u galo si wanaagsan markaas u dhexqaad sidoo kalena qadka telefoonka adigoo xitaa wadada iska socotaa markaas video is- iska geli karta waxaad leedahay saaxiibayaal maanta waa adeeganayaa qadkaad iska geli kartaa adigoo dadkii dadkii asxaabtada u sheegi karto waxaa laga yaaba muscab weligaa markaas whatsapp ama video aad kusoo wicin inaad soo wacdo alaa muscaw halkan baan ka adeeganaa qaybtaasoo qaybta bujirka qaybtaasoo qaybta qudaarta aan ka qaadano waxaan ma garanaysaa muscaw waxaan adaa qudaar taqaana ii sheeg ilaan hadda gabadha waa caadi ha la yaabin ilaa gabadha weligeed video qofkeema hadlina markay ku qasbanta gabadha inay markaasi basasha ku tusto iyo fiyaasiga iyo eh, baradhada iyo daaniyihii inay ku dhisto kan waa daaniye fi muscaw ka ma garanaysaa ka ma garanaysaa oo waaba taqaanaaye meeshaas wadadaa ma garanama waaga amari jirtay waxaasoo dhan gabadha way kusoo xasuusinaysa ilaan haddee eh, dabcan waa dareemi kartaa meelo qaar in xitaa inaad video kugu qabato ee ku tusto ee wadooyinkii waxyaala qaar geeda qaar oo xitaa aqaan inay ku tusto waxaasoo dhan haddii gabadha markaas telefon may haysan internet ku filan may haysan laakiin iminka waa laga shaafiyo internet xoog leh loo keenay marka ha ka qa- ka qabo marka telefonka video kaa soo wacdo oo si fiican markaas isku dadaawda isku eg eega markaasi laakiin mar qaar laga yaaba gabadh inay ka cajibto video arrimahaasi Ya, kaftan intaasi dhegeystayaal Een, he, bal iminkan dhegeystayaasha mascabow mascab een, iminkan
waxaa isku dardaraysa maxay su'aal Aad iyo aad, dhegeystayaal- dhegeystayaasha een, waxaa qosol ligaa ma garanaysaa geed aan garanayn ayaa kugu qabanaysaa kaamirada adi gabadha soo maaha dee marka telefoon casri soo qaadato haddana internet bilaash ee shirkada isgaarsiinta airtel ay siiso Haye.
maxaa diidaya marka inaad wax ay weligeed arkin Ay, ama weligeed wala- aad arkin inay ku tusin Haye.
waxay ku leedahay mustacbo geedka ma taqaana wax yar dhulka yaalow micnaha waa lagu Haa, tusaa, miyaa way ula ku jeedaa?
tusaya, haa. Aa, marka laga yaaba marka yaraa ee, taqaan toqod mise yara kuftana alla waan ku figaaray mustacbo ay ku leedahay Waa kan meeshaan ku Geedka- talaatulay.
waa geedka ku kufigaar waa kana kuleeda marka la yaab ma aha waa kaa kaftanka naga tahay laakiin ee, mararka qaar way dhacdaa Een, kolley yuusuf wuxuu cilmi soo u leeyahay oo mar walba khibrad u leeyahay wuu ka hadlaa aan la yaabina
waa tahay telefoonka soo qabsan karaa gabdhaha Een, muscab een, bal hal dhegeystaan siin waqtigan uu inahay uu nala tegey Een, laba dhegeystaan kala siinaynaa mid saliid ah iyo mid airtel ah hal dhegeyste ay laba dhegeystaan waa raali lahada bal hor marka hore qodka qofka dhegeystaha airtelkaan siin walaal soo dhowo magacaaga halo star f m وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنكم مغلى يا ها
walaalow sacdi waraa ma joogta سعدي هي
horta hansikaan waxay lasoo kordhiso arkahayna malahan أن إيه تلان كهلنا حنشك وأنك سوق ذمني ما سند واتاي واتاي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله صدو
waan dhowyahay maxamed xuseen oo gaarso joogo محمد حسين صدو صاحب هي غارسة جوكتا ها waan dhowyahay ma laga qayb qaatay saliidda ها سريدة ميا مركز بل إيه تل سكودي مس سريدة ربطنا سكودي دو ها أي أي كقب قا سريدة مركز saliiddaas waxaa la dhahaa virgin plus ولي ما عرفتي
Een, waan arkay سيوت الله
waa saliid aad u wanaagsan سوق oo سوق سوق سوق maaragtay سوق وكاد sida وكاد caadi loo وكاد isticmaalo محمد محمد وكاد محمد وكاد سريدة سيوت الله محمد
saliidda waa sidii maaragtay oo saliidahan hadda ka maxabis wadada camal oo kor maxaa Iyo- kaga saliidda saliidda calaamada kor kaga dhigan maxay tahay
anigu calaamad ma ma arkin laakiin caadi waan arkay marka wanaag Saliidaada waan arkay, waan marka marka isticmaalay wanaageeda kor ma aragta adiga haddaad wixii kor kaga qarna aad arkin waxaan ku leeyahay saas maaragtay waxaa waaye saliid aad u wanaagsan oo u roon maaragtay murqa xanuunka garba xanuunka axmed iyo adi ma waxyaalaha marsatay ma murqa- marsatay ma marsatay maxamed ma marsatay anigu waa marsaday haddada waa hayaa
hadda haddaa hayso korka calaamada marka ii sheeg calaamadaas hadda hadda indhahada qabanayaan kaafada saaran ii Haddana- sheeg kaafada haddada saaran ii sheeg.
banaanka hora banaanka ayaan ku maqanahay mogta guriga waan ka baxay hadda magaaladan joogaa
maxamedow marka iweydi adida waxyaalaha ay u daawo u tahay iweydi aan kaaga maya sheekay wixii- waxyaalaha daawada anaa kuu sheegay mogta anaa kuu sharaxay
ha ma garatay taa anaa kuu sharay laakiin waxaan rabaa qo- saliidan la sheegaya calaamadeeda kaafada kor ka saaran fur ka saaran noocee u taallaa
Ah, taas aa igu yar adag Waa mahadsanid waa tahay qof waliba wax ma laska siin karo maogtahay qof waxaa laga yaabaa soo qabtay soo iibsaday maantan u baahan oo lacagteeda aan awoodi karin inuu maaragtay doonayo inuu ka qayb qaato walaal soo dhow saaxib iska gaabar hadiyaha dhegeystaha kale qadka telefoonka siinaya muscabo waqtigan haya ogiisa dhegeystaha walaal soo dhow ma halow halow halow star f m halow star f m halow star f m halow star f m halow star f m waan ku maqlayaa haye nala qa- nala hadal nala hadal
Hello, waan ku maqlayaa magacaaga
nafiso.
nafis halkee joogtaa waa tahay gabdhaas is dhegeysanaysaa muscab waqtigana ha ogeys waa tahay qofkaas asana nala wadaag waa ka xumahay airtel soo- maanta ka qayb qaado si eh, ila wadaagtaas aaga kaga gudubto Een, aan bal siino labada qof oo waqtigana hayaa waa ogeys hallo star f m
Hello, salaam alaikum.
saliidda maa ka qayb qaadanaysa wacalaykum salaam mise airtel
Ninka iyo sidaas.
midkee ka qayb qaadanaysa walaal barnaamijka haddaa la socotay
Barnaamijka dawladda, alxamdulillah, lafta Airtel oo ka qayb qaadanaya.
ya
Lafta Airtel.
airtel ah Haa.
airtel ma isticmaashaa
Qofka waa isticmaala, haa.
ee, qadka ma aha lafta ee ka- kaarka ma isticmaashaa lafta lafta lafta ee- airtel ma isticmaashaa
Meel kaas ne- ne- Sim.
hawe ma qababa.
Intu- intuu ka qabin habe halkee ku sugan tahay
Waxaa ku siiyeen gaarisa.
oo habe ma qabay gaarsan ku sugan isma keenaysa inaad ra- sa- raali noqo qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam
Aniga ma isnafiso oo idaayo ma laa ku soo noqday.
ma nafsa gabadhaas gabar yar waaye ee, raali noqo een, dhegeystaha kale qadkan siinaya star f m halow
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga ii sheeg
isaaq kusow oo xagdheer joogo abow isaaq kuusow masridaan ku siiyaa mise laft waxaan ku siiyaa ha- kaarka airtel
taalka ay dhaabanay oo saliidda waa waa- waa damirkii kameel okay ah, hade- okay airtel marka haye airtel airtelka marka aan kusii haye noo babsii marka noo babsii airtelka
taalka dee horta barnaamijka ma socdiyo markii kood Wa- ma- barnaamijka maya noo babsii aan ku dhahay airtelka maxaa ka- maxaad eh, kaga baratay ma haysataa airtel ma- inkastoo hadda airtel aan iga soo wacaynin
maya safaricomto macnaha ma rabaa inaan ka bedesho airtelka u bedesho Oh. waa tahay digibsaasha waxba isku qasayaan waxaa arkaysaa lambar safaricom iga soo wacay airtel baan ku jira walaal soo dhow magacaaga waa ka xumaayay muscab ah, noo soo xir saaxib gagudubna dhegeystayaasha
guulaysto ma lawaayo guuliso ma lahan haye qof waxaa arkaysaa airtel safaricom iga soo wacay airtel baan isticmaalaa haye qof waxaa arkaysaa leysriid aan isticmaalaa haye waxa ku qoran ma garanayo korkaga dhegan Haye.
ma iskenaysaa Mhm.
ma iskenaysaa waa iskeeni mayso Runt- runtii la isku sheegaa fiican soo Ha- maaha haye Ah, marka aniga wixii aan ku siiyo adigana wax ii sheeg sax waa iska fududahay adig kaarka waxa aan kaa rabo macluumaadka ii sheeg ani kaarka aan ku siiyo saliidda macluumaadka aan kaa rabo ii sheeg saliidda aan ku siiyo hagaag yuusufoo waktigaan la tegey waa jimco aad bay umahadsan yihiin dhegeystayaasha ee barnaamijka hogaanka xaaladda dalka toddobadii iyo qadar barkii inoo soo aa, inoo soo bilowday way mahadsan yihiin saaxiibada ee, markaasi nala socday inala jaanqaadaya dhegtan inagu hayay barnaamijka waxaan uga hadlaynay ah, handshake ama isgacanqaadkii oo afar sano ka soo wareegtay raila iyo weliba uhuru isniintii aan dib u kulmi doonaa hadduu eebi yaraahdo